bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay ictiqaadkii ku saabsan ictiqaadkii ay lahaayeen ama ay aaminsanaayeen labadii imaam abu xaatim alraazi wa abu zurcat alraazi ee uu weriyey kuna qoray kitaabkiisa allaalakaa'i sharx usuuli ictiqaadi ahli sunnah oo ku qoray isagoo caqiidada uu ka werinayo abu xaatim wiilkiisa cabduraxmaan ibnu abi xaatim waxa uu yiri qaala abuu muxamed waa abu cabdiraxmaane qaala abuu muxamed samictu abii radia allaahu canhu yaquul aabbahay baan maqlay isagoo dhahaya buu yidhi calaamatu ahli lbidaci alwaqiicatu fi ahli lathar calaamatu ahli lbidaci dadka ahlu bidcada ah oo bidciyiinta calaamadooda alwaqiicatu weeyaan ku dhicitaan fii ahlil athar lagu dhaco dadka ahlul atharka lagu dhaco oo bimacnaa waxaa weeyaan la caayo wax laga sheego saa weeyaan calaamatu ahlilbidac ayuu yidhi calaamadooda marka waxaa weeyaan buu leeyahay dadka ahlul atharka oo ay ku dhacaan ahlul athar waxaa la yidhaahdaa waa dadka sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam loo nisbeeyey ahlul athar ama ahlu sunna ama atbaacu salafi asaalix dhammaan waa cibaaraad isku dhowdhow isku macnona tilmaamayo weeyaan ama ahlulxadiid kii la yidhaahdaba intaasna a'immada kutubtooda waa ku soo aroortay marka dadka ahlul atharka ah ama ahlulxadiidka ah ama ahlu sunnaha ah oo lagu dhaco wax laga sheegay lacaayo waxaa weyan waa calaamatu ahlilbidac taana marka culimadii hore waa si ay u yaqaaneen calaamaad fara badan bayna leeyihiin ahlu bidcada tanina waa mid kamida weeyaan oo aada u daahira u muuqato alimaamu alawsaaci waxa uu yiri cabdiraxmaan bnu camrin alawsaaciy imaamu ahli shaam leysa min saaxibi bidcatin tuxadiduhu can rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalama bikhilaafi bidcatihi bixadiidin ilaa abqada alxadiid sababkana marka waxa ay u nacayaan ahlulxadiidka wax kale ma ahna waa xadiidka ay xambaarsan yihiin bay u nacayaan darteed sidaa daraaddeed awsaaci waxa uu leeyahay ma jira adduunyada qof saaxiibu bidca ah ood xadiid nebi u sheegaysid xadiidkaas oo khilaafsan bidca isaga oo wato ilaa xadiidka ayuu nacayaa khadiib ayaa sharafu asxaabiilxadiid kusoo saaray alimaam khadiib albaqdaadiy raximahullah axmed ibnu sinaan alqataan isaguna waxa uu yidhi leysa fi dunyaa mubtadicun adduunyada dhexdeeda qof mubtadica ma jiro ilaa wahuwa yubqidu ahla alxadiid ahlu xadiidka ayuu u caraysan yahay waida ibtadaca arajulu qofka hadduu bidcaystana nusica xalaawatu alxadiidi min qalbih xadiidka macaantiisa qalbigiisa waa laga siibaa ayuu yidhi iyadana khadiib albaqdaadi sharaf asxaabi alxadiid buu kusoo saaray abuu cuthmaan asaabuuni isaguna wuxuu kusoo saaray kitaabkiisa la yiraahdo caqiidatu salaf asxaabi alxadiid sidaa ayuu marka kusoo saaray weliba markaasu wuxuu yidhi alimaam abu cuthmaan asaabuuni markuu soo saaray kadib wa calaamaatu albidaci calaa ahliha baadiyatun daahiratun ahlu bidcada calaamadahooda waa kuwa muuqdo oo daahir ah wa adharu aayaatihim wa calaamaatihim shidatu mucaadaatihim lixamalati akhbaari innabiyi sala allahu aleyh waali wasalam aayaadkooda kuwa ugu daahirsan oo ugu muuqashada badan waxaa weeyaan cadaawadda adag oo ay u qabaan dadka axaadiista nebiga xambaaro sala allahu caleyh waali wasalam iyo xaqiritaanka ay xaqiraan waxtiqaaruhum lahum waistikfaafuhum bihim wa tasmiyatuhum iyaahum xashwiyatan ay ku magacaabaan wa jahalatan ay ku magacaabaan wa daahiriyatan wa mushabihatan ictiqaadan minhum fii akhbaari rasuuli illahi sala allahu aleyh waali wasalama annaha bimacsilin can ilcilmi maxay sidaa col coleytanka xaggee buu ka socdaana ictiqaad ay ictiqaadsan yihiin akhbaarta rasuulka ama axaadiidta rasuulka cilmiga inay ka fog tahay yacnii mushkilada ay u naceen shakhsi ahaan iyo qof dad ahaan uma aynan nicine waxa ay u naceen waxaa weeyaan axaadiidta ayaynan cilmi u haysanin axaadiidta rasuulka sala allahu aleyh waali wasalama ayaanay cilmi u haysanin marka waxa ay u caraysan yihiin waa axaadiidta wa ana alcilma maa yulqiihi shaydaanu ilayhim min nataa'iji cuquulihim alfaasida ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الkhاalية min الkhayr ayb waxaa dhanna marka waxaa weyan cilmigay waxay u haystaan waxa shaydaanka oo ku rido cuquushooda waxa yacni ay keen cuquushooda faasidka ah ka dhalato iyo wasaawista mugdi quluubtooda yacni wa wasaawisi suduurihim laabahooda waswaaska waswaaskooda iyo waxa quluubtoodu ay ku yacni ay ku jiro wasaawis ah waxaasay cilmi u haystaan marka ayb hadalkan marka abu cuhmaan asaabuni wuxuu tawjiih u yahay marka calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fii ahli l athar sababka yacni ay u necab yihiin ahlul atharka ayuu noo sheegayo atharkii baynan qiimo u haysaninba inuu qiimo leeyahay axaadiidta rasuulka cilmi uma haystaan sababtaasay u naceen marka ayb qofku marka haddii uu u naco dadka akhbaarta rasuulka xifdiyo dadka akhbaarta iyo axaadiidta rasuulka faafiyo dadka diintii nebiga caleyhi salaatu wasalaam faafinayo haddii uu u necab yahay arrintaa darteed diinta ay xambaarsan yihiin axaadiidta rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam ay xambaarsan yihiin daraaddeed faafinta ay faafinayaan darteed haddii uu u naco qofkaa isagaa waxaa weeyaan calaamad ahlu bidca ayaa ku jirto abuu cabdillaahi bni albayic alxaakim abuu cabdillahi alxaafid isaguna waxa uu yidhi safaradii aan galnay sidaas ayaan aragnay buu yidhi wacalaa haadaa cahidnaa sidaa baan ogaanay oon aragnay buu yidhi fii asfaarinaa safaradeenna iyo marka aan buldaanteennaba aan joogno ayuu yidhi beledyaalkeenna kolka aan joogno sidaa ayaan aragnay buu yidhi nam oo nin ahlu bidcaa ma jira ilaa axaadiidta rasuulka ayuu necab yahay imaam axmed raximahu llahu tacaala isagana sidoo kale nin ayaa agtiisa waxaa lagu sheegay abuu qutayla markaasaa waxaa la yidhi ninkaa isagaa ahlu xadiidka agtiisa lagu sheegay markaasuu wuxuu yidhi ahlulxadiidi qowmu suu ahlulxadiidku waa dad xunxun buu yidhi markaasuu inta kacay marada jafjaftay ayaa waxa uu yidhi zindiiqun zindiiqun zindiiq nacam sidaa ayuu yidhi maxaa yeele wuxuu gartay sida sheikhulislaam uu leeyahay fa inahu carafa maqsaahu meesha uu ka duulayo ayuu fahmay meesha uu ka duulayo ayuu gartay nacam majmuuculfataawa juska afaraad safxada sagaashan iyo lix ayb ahlul atharka marka waxay u necab yihiin siyaabahaas weeyaan sidaa darteed marka sidaa daraaddeed alimaamu dahabi raximahullah tarjamada siyarka kitaabkiisa siyarka tarjamata cikrima juska shanaad safxada soddon iyo kow weeyaane waxa uu yidhi yaxya bnu maciinba wuxuu ka soo guuriyey idaa ra-ayta insaanan yaqacu fii cikrima wafii xamaad ibni salama haddaad aragto qof caynaya ama ku dhacayo cikrima iyo xamaad ibnu salama fatahimhu cala alislaam islaamka u tuhun qofka islaamkiisa tuhun imaamu dahabi markaa waxa uu yidhi qultu haadaa maxmuulun cala alwuquuci fiihimaa bihawan arrintaa iyadaa waxaa lagu xambaarayaa qofkii hawo u caayo darteed waxayfin fii wasnihimaa iyo yacnii fududa ee jawr uu ku samaynayo iyo jawrfal cadaalad xumo uu ku samaynayo iyaga wasnigooda amaa man naqala maa qiila fii jarxihimaa amaa qofkii soo guuriye wixii laga yiri ee jarxiya iyaga wa tacdiilihimaa soo guuriye cala al insaafi hab oo yacnii insaaf iyo garsoor ku dhisan usoo guuriyo faqad asaaba qofkaa isagaa waa asiibay nacam inamaa qaala yaxyaa haadaa fii macradi riwaayati xadiidin khaasin fii ru'yat illaahi tacaala fi lmanaam wahuwa xadiidun yustankar waqad jamaca bnu mandah fiihi juz-an samaahu sixata xadiidi cikrima marka maxalushaahidka waxaa weeyaan qofkan dadka ahlul xadiidka ninkii hawo u necab darteed iyo xadiidka ay xambaarsan yihiin hawadooda hawadiisa ka hor imaana axaadiidta ay faafinayaan oo hawadiisa ka hor imaanayso kuwa iyagaa waa mubtadica weeyaan waana calaama min calaamaati ahlilbidac sidaa daraaddeed marka daa'ifada la yidhahda shiicada khawaarijta dhammaan abuu hureyre waa necab yihiin maxay ku naceen abuu hureyre ismaba aynan arage in badan badan badan badan oo ka mida ma aanay is arag xataa wax kale kuma aynan nicina waxay ku naceen oo keliya abuu hureyra wuxuu faafiyaa axaadiidta rasuulka axaadiidtabaa iyaga hawadooda ka hor imaanayso walidaalika marka sida ninkaa yacni qofka marka ahlulxadiidka qofkii u naco habkaas weeyaan habka marka calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fii ahli l athar amaa ninkii ahlulxadiidka jecel akhbaarta rasuulka hormarinayo wax walba ka hormarinayo laakiin imaam min a'imati alxadiid ama caalim oo culammada xadiidka ka mida ama qeyb culamaa'ulxadiid ka mida hadduu ku waafaqi waayo xugun hadduu ku waafaqi waayo xugun masale xukum oo ijtihaadi ah haddii uu ku waafaqi waayo macnaheedu maaha inuu necab yahay ma ahan macnaheedu ma aha inuu necab yahay oo loo soo deliishado calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fii ahli lathar in loo keeno ama loo deliishado ma aha nacam maxaa yeelay culimada dhan baa waxaan ku aragnaa kutubtooda iyo yacnii maqaalaadkooda dhammaan waxaad ku arkaysaa inay a'imo khilaafayaan waaweyn masaa'il ku khilaafayaan maca daalika ma hayna cid tiri culimmadan waa mubtadiciin sababtoo ah hebel iyo hebel bay khilaafeen haddana waxaa dhici karta maanta dadka qaarkood inay yidhaahdaan qofkaasi sheikh hebel darsigiisa kuma sheego mana laga maqlo magaciisa sidaa daraaddeed marka calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fii ahli lathar sidaa ma ahan maa haakadaa tuuradu libil marka waxaa kaloo iyadana sidoo kale aad u badan qofku haddii imaam min a'immati alxadiid yacnii cid uu jarxiyo ee jarxiga laysku raaci waayo oo qofka uu ka tago ee aanu qaadanin imaam min al a'ima ka mida jarxigiisa haddaanu qaadanin ee qof uu yidhi mubtadic weeyaan amaba qof uu yidhi waa daciif kadaab haddaan la qaadanin qofkaa layskuna khilaafay haddaan la qaadanin qowlkaas macnaheedu maaha in la dacniyey ma aha oo calaamatu ahlilbidac la keeno maxaa yeeley masalada ku saabsan jarxiga iyo tacdiilka ama qof xugunkiis ku saabsan ama gaalnimaha lagu xukumo ama ha lagu xukumo bidco ama fisqi ha lagu xukumo waxaa weeyaan waa mas'alo ijtihaadi ah weeyaan mar hadday a'immadu intay fiiriyaan ay sidaa u sheegaan haddaan nas jirin qofkaa fisqi iyo kufri ama yacnii bidco ku xukuma haddaan la haynin nas tacyiin loo haynin haddii qofka tacyiinkiisii marka hebel mubtadic miyaa la isku khilaafo cid kastaba ha ahaatee imaamka weynaantiisa iyo cilmigiisa si allaale sidii la doonaba ha ahaadee haddii lagu raaci waayo marka mas'aladaa waa mas'alo xugun ijtihaadi ah oon lagu raacin weeyaan marka jarxiga iyo tacdiilku min masaa'il alijtihaad ayuu ka mid yahay dad badan baa waxay u haystaan culimmada qaarkood qofka ay jarxiyaan ama wax ka sheegaan in yacni ay tahay qaala allahu qaala rasuuluhu oo kale oo qofkii aan ku waafaqin ama ka gaabsado ama yidhaahdo sidan sawaab maahna sidan kalaa sawaab ay yidhaahdo ee culimo kale aqwaashooda keeno waxaa ama xukunka culimo kale raaco waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo qofkan yacni marka wuxuu necab yahay ahlu sunnaha ahlu sunnuhu necab yahay marka ahlu sunnuhu necab yahay midan yacni iska un guud oo iskaga tuurta ah lama rabee waxaa la doonayaa cilmi in lagu hadla nacam waa tan marka aimadu ay sidaa tilmaamayaan nacam waxay u necab yihiin marka alimaam abu cuthmaan asaabuuni yaa tilmaamayo ictiqaadan minhum fii akhbaari rasuuli illahi sal ll ly slam annaha bimaczilin can ilcilmi marka qofkii sidaa u necab kaas weeyaan marka bal xataa ansaarta nebigu markuu yidhi laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiq ansaar ma jeclaado ilaa mu'min unbaa jeclaado ma jeclaado ma necbaado ansaarta ilaa munaafiq unbaa necbaado xadiidkaas markuu sharxaya ibnu xajar fatxulbaariga juska koowaad sabxada sagaashan iyo shan baabu calaamati liimaani baabun calaamatu liimaani xubu lansaar waxa uu yidhi faman abgadahum min jihati hadihi sifa fiiri hadalkan qofkii noco ansaarta min jihati hadihi sifa sifadan xaggeedo xaggeeda ka noco darteed sifadu waa maxa nusrada nebiga ay siiyaan wahiya waa isagaaba sheegaya wahiya kownuhum nasaruu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam sifaduna waxa ay tahay gargaarka ay nebiga u gargaareen oo yihiin ansaar ay yihiin yaa waxaa weeyaan buu yidhi athara dalika fii tasdiiqihi arrintaa iyadaa waxay saamaynaysaa tasdiiqiisii rumayntiisa uu rumaysan yahay nebiga iyay saamayn ku yeelanaysaa fayasixu anahu munaafiqun waxaa ansaxaya inuu munaafiq yahay ayb wayaqrubu hada alxaml wayuqaribu hada alxaml wayuqaribu hada alxamla waxaa soo dhoweynaya uu yidhi xambaaridda xadiidka aan ku xambaarnay sidan ziyaadatu abi nucaym fi lmustakhraj fi xadiidi albara bni caazib man axaba alansaara fabixubii axabahum waman abgada alansaara fabibugdii abgadahum qofkii ansaar jeclaado fabixubii axabahum aniga jacaylkaygu ku jeclaaday anuu jecelyahay sababtoo ah ansaar maadaama ay aniga ii gargaareen waxay keenaysaa ninkii nebiga u gargaaray haddaad nebiga jeceshana isagana jeclaato qofkii nebiga akhbaartiisa faafinayo dadka gaarsiinayo barayo oo aad ugu kifaaxayana waxay keenaysaa inaad jeclaato isagana mar haddii nebigii aad jeclayd sala allahu caleyh waali wasalama sunnadiisii iyo siiradiisii dadka uu barayo uuna dhaqan gelinayo marka wuxuu marka waxaa weeyaan jacaylka iyo nacaybku waa awsaaf buu ka imaanayaa kuwana ay ansaar yihiin ahlulxadiidkuna ay xadiidkii nebiga faafinayaan sala allahu caleyhi waaalihi wasalam ayb taasaa marka xoojinaysa ayuu yidhi marka sidan weeyaan marka amaa qofkii nin culamaa ulxadiid ka mida mathalan ama qof ahluxadiida ay wax intay isdhahaan adduunye ku saabsan ama siyaabo kale intay hadal isku fahmi waayaan xoogaasi u kala yar caroodaan macnaheedu maaha yacni calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fii ahli lathar meesha in la keeno marka taxqiiqu sidaa weyaan taxqiiqa sidaas weeyaan waxa uu yidhi marka qaala abuu muxamed samictu abii radia allaahu canhu yaquul calaamatu ahli lbidaci alwaqiicatu fii ahli lathar ahlu bidcada calaamooyin kaloo badanna way leeyihiin oo min calaamaatihim waxaa ka mida calaamaad ijmaali iyo kuwa tafsiili ah sida alimaamu shaatibi ictisaamka uu ku sheegay calaamaadka ijmaaliga ah kuwa duuduubka ah waxaa weeyaan saddex calaamadood calaamada koowaad waxa ay tahay alfurqa ahlu bidcada waxaa calaamad u ah kala tag furqa calaamad u ah ayb oo ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu leey walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat waalqaynaa baynahum alcadaawata wاlbagdaءa ilaa ywmi اlqiyaama qof kastoo bidco keensado nacayb iyo caro iyo kala tag unbaa lagu salladaa ibraahimu الnaqaci waxa uu yidhi hiya aljidaalu wاlkhusuumaatu fi اddiin waa dooda iyo yani doodaha lagu doodo diinka ayb weyaan buu yidhi saxeexana waxaa ku sugan in arintaa yacnii diinka in laguin alla xarigiisa la qabsaday nebiga inuu dadka faray dhammaantood tafriiqan iyo marka tafaruqan iyo kala tagaanna waa waxa marka hal firqo oo iyaga ka mida ka dhigo dhowr firqadood ka dhigo walidaalika culamada qaarkood waxay yidhaahdeen saaruu firaqan liitibaaci ahwaa'ihim ahlu biducu kooxa tiro badan bay noqdeen liitibaaci ahwaa'ihim maxay u noqdeen ahwaa'dooday raacaan waxaad arkaysaa marka marka kutubta ka sheekeeyo milalka iyo nixalka madaahibta iyo ictiqaadaadka iyo ka sheekeeyo firaqa waxaad arkaysaa murji-adu waa dhowr firqo khawaarijtu waa dhowr firqo qadariyadu waa dhowr muctasiladu waa dhowr ashaaciradu kadaalika waxbaa loo kala qaqaybqaybinayaa nacam intaa marka wax kale maahane waxaa weeyaan kala tagga ay maadaama ay marka dad hawadooda raacaba ay yihiin mundalaqa iyo meeshay ka duulaan maadaama ay tahay maadaama ay tahay sidaas ahwaa ay tahay oo aynan ahayn cilmi saxiixa aanay ahayn oo waxi aynan ahayn furqadii marka waa ku imaanaysaa laa shaka alimaam abulmudafar asamcaani waxaa laga soo guuriyey hadal aad iyo aad u cajiib badan oo waxa uu tilmaamay in asxaabu rasuulillaahi masaa'il badan iyagoo isku khilaafay fiqhi ah haddana aanay ku kala tegin ilaa markii dambe waxa uu yidhi fa kullu mas'alatin xadatat fi lislaam mas'alo kastoo islaamka kusoo deriso oo islaamka ku timaado faihtalafa annaasu fiiha dadka ay isku khilaafaan walam yuwarid dalika alikhtilaafu baynahum cadaawatan walaa bagda'a walaa furqa ee aynan ikhtilaafkaana ounan dhaxal siinin cadaawad iyo nacayb iyo kala tag calimna anaha min masaa'il alislaam waxaanu ogaanaynaa inay masaa-isha islaamka ka mid tahay wa kullu mas'alatin dara'at mas'alo kastoo timaado fa awjabat alcadaawata waalbagdaa'a waaltadaabura waalqatiicata keento calimnaa waxaanu ogaanaynaa buu yidhi annaha leysat min amri ddiini fii shay inaynan ka mid ahayn diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala wa annaha alatii canaa rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalama bitafsiiri alaaya waana midda nebigu uu ula jeedo aayadda tafsiirkeeda in aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyaca iyo aayadaha lamida nacam markaabuu xadiidkaa aayadaabuu keenay nacam marka haddaba sidaa haddii ay tahay waxaad garanaysaa marka ahlu bidcada waxa kooxa tiro badan ka yeelo mashrabkooda qaldan oo ahwaa'dooda nin walba ka socdaa hawadana lama kulmin karo oo meel iskuguma imaan karto ahwaa'du oo qofkan wuxuu jecel yahay kan ma jecla kan wuxuu jecel yahayna kan ma jecla sidaa darteeda boqolaal koox usii amaa yani firqada alfirqaة الnaajiya wuxuu leeyahay abulmudafar raximahullah abulmudafar الsamcaani mansuur bnu cabdiljabaar aimada shaaficiyadu ka mid ahaaye waa ninka awowga u ah abuu sacad asamcaani ee ansaabka iskale nacam iyo kitaabka kale la yiraahdo adabu alimlaai walistimlaa nacam kitaabka la yirahdo ninka iskale weeyaan marka wuxuu leeyahay imaamka abulmudafar dadka ahlu sunnaduna waxay isku waafaqeen buu yidhi oo ay mid u yihiin oo midnimadoodu ay baaqi u tahay u joogtaa oo caqiidadoodu isku mid u tahay midka bari jooga iyo midka galbeed joogo mashriq iyo maqrib waxa ay u tahay mashrabkooda iyo meeshay wax ka qaataan ayaa mid ah meeshay wax ka qaataan baa mid waa kitaabka iyo sunnaday ka qaataan saxaabadana waa fahmkooda fahamka saxaabadana way qaataan oo way ku daydaan ayb marka waxaa aada u qoraya marka ictisaamkana qeyb buu ka qorayaa hadalkan meesha firaqa uga hadlo xadiisu aliftiraaq alxuja fii bayaani almaxajana abulqaasim iteymi qawaamu sunna wuu soo guurinayaa calaamada koowaade marka ahlu bidcadu ay leeyihiin waa furqada khaasiyada labaad waxa ay tahay sida shaatibi uu leeyahay in ay yihiin mutashaabiha inay raacraacaan maadaama qasadkooda uu xumaaday aayadaha dhowr ama axaadiidta dhowr macno ku imaan karto oo ixtimaasho ayay raacraacaan marka macnaha qalloocanoo iyagu ay doonayaano allay rasuulna aynan u jeedin aayadda iyo xadiidka mur aanay ugaga jeedin ayay qabsadaan iyagu nacam ayb waxayna ka leexdaan aayadaha halka macno keliya ixtimaalee muxkamka ah laakiin ahlu sunnadu waxay yeelaan aayaddu ama xadiidku hadduu dhowr macno suurtagal ay ku tahay waxay u celiyaan aayado kale oo cad ayay u celiyaan oo muxkam ah markaasaa waxaa la gartaa macaanidan tirada badan ee aayaddan mutashaabiha ah macnaha saxda ah ee laga rabo in loo fahmo marka tan kale loo celiyaa lagu gartaa oo mutashaabiha waxaa loo soo celinayaa muxkamkii macnihii saxda ah baa marka la fahmayaa iyagu marka sidaa ma yeelaane mutashaabihay raacraacaan si ay marka ma'aaribtooda iyo danahooda ugu gaaraan allah wuxuu leeyahy faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtigaaa alfitna waxaa aayaddu marka ay caddaysay ana ahla zaygi yatabicuuna mutashaabihaati alqur'aan dadka ahlu zayga qur-aanka mutashaabihaadkiisaay raacraacaan wa juciluu miman sha'nuhu an yatabica almutashaabiha lalmuxkam waxaana laga dhigay dadka sha'nigoodaba uu yahay inay mutashaabiha raacraacaan oo aayadaha muxkamkaana ay ka tagaan arrintaa iyadaa shaadibi tusaale wuxuu usoo qaatay khawaarijtu ayaa waxa ay raba markay radinayeen asxaabta cali markii uu raggii taxkiimka markuu sameeyey rag buu garti u dhiibay abuu muusa alashcari iyo rag lamida ayuu u dhiibay garti arrintii dhiigagii iyo wixii dagaaladii iyo ku saabsanayd taxkiim ayuu sameeyey oo idinkana kala saaroo garsoorayaal noo noqda buu yidhi markaase waxay yidhaahdeen inil xukmu ilaa lilah ilaahay saasuu yidhi xukunka allah iskale garsoore yaa samayso ku yidhi bay dhaheen nacam aayadda daahirkeedu waa saxiix laakiin tafsiil marka la fiiriyo waxay u baahan tahay bayaan iyo in la caddeeyo ayay u baahan tahay marka mar walba qof kasta oo bidcayo quluwi ku sugan tafsiil ma ogola nacam sidaa ogow aayad mujmala oo macaani fara badan suurtagal ku abuu dhabdhahayaa dushaaduu dhigayaa marka nacam aayaddaabuu keenayaa marka aayaddaana macnaha isaga oo ka raba ayuu marka usoo qaadanayaa bis macnahaanu saxiix ma yahay mase ma ahan ma fiirinayo laakiin waxay ahayd in sunnada loo celiyo ama aayadaha kale ee iyagu macaanida isla aayadan macaanideeda ay ku jirto macnaha muxkamaad aayadaha muxkamaadka in loo soo celiyo yay ahayd sidaa marka ma yeelayaan nacam waxyaabahaas marka aad bay ugu badan tahay nebiguna sala allahu aleyh ali wasalam waxau yihi faidaa ra'aytum aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu fa ulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum haddaad aragtaan dadka raacraacaya mutashaabiha kuwa waa kuwa la magacaabay ee ka digtoonaada sidaa buu yiri nacam ayb waatii nimankii la dhihi jiray nasaaradana nebigu nasaara najraan markay yimaadeen waxay raacraaceen qur-aankiinaa laga helaa bay dhaheen saddex ilaah inay jirto oo innaa naxnu innaa innaa jamacana saddex baa u yar nacam ee markaa waxay ka tegayaan marka wa ilaahukum ilaahun waaxidun iyo aayadaha saa oo cadcad ayay ka tegayaan innaa oo qofna yani mufradna loo isticmaali karo almucadimu nafsahu loona isticmaali kara jamac macnihii ayagu ay rabeen qasadkooda xun waafaqsanaa bay ka qaateen kii kale waa iskaga tageen mutashaabiha yani tashaabuhanna muxkamkiisii uma aanay soo celinin wa ilaahukum ilaahun waaxidun oo kale iyo uma aynan celinin wahaakadaa marka khaasiyada saddexaad waxa ay tahay itibaacu alhawaa inay dadka iyaga ahlu bidaca hawadooda ay raacaanoo allana uu leeyay waman adalu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah meesha marka hawadiisu ay ka qoyan tahay unbuu raacayaa taa marka waxaa weeyaan waa calaamaatu ahlilbidac alijmaaliya sida alimaam ashaatibi uu tilmaamayo meelaha marka wuxuu ku tilmaamaa ayb wuxuu kaga hadlaa safxada laba boqol soddon iyo labo juska saddexaad dabcada uu taxqiijiyey mashhuur xasan salmaan maktabatu maktabatu tawxiid ay dabcaysay nacam tan kalena haddaad doonto fahaarista waxaad ka eegi kartaa firaqa markuu ka hadlayo xadiidu liftiraqa marka uu ka sheekeynayo calaamaadka tafsiiligana waxaa weeyaan iyagu waa iska cad yihiinoo calaamaadka tafsiiliga qolo walba calaamad u gooni ah bay leedahay murji-ada calaamada u gooniye raafidada calaamada u gooniye wahaakada waxaa iyadana baraarujiis yar u baahan qofka goorma mubtadic noqonayaa goorma ayaa qofka ahlu sunnadaba oo ka baxayaa daa'iradooda goormo ayuu ka baxayaa ahlu sunnada daa'iradooda taa marka iyadana waxay u baahan tahay ka hadal waxay ku noqon alimaamu shaatibi ayaa masalada baxthi ka sameeyey kitaabkiisa leera al-ictisaam masalada shanaad xadiisuliftiraaqa iyo markuu ka hadlayo waxa uu yidhi qaala alimaamu shaatibiyu raximahu llah almas'alatu alkhaamisa wadalika ana hadihi alfiraqa firqooyinkan buu yidhi inamaa tasiiru firaqan waxay firqa ku noqonaysaa firaq ay ku noqonayaan bikhilaafiha lilfirqati annaajiyati khilaafka ay khilaafsan tahay oo khilaafayso firqada badbaadayso waa ahlu sunnaha fii macnan kuliyin macno kulli ah yacni asal kulli ah ayay ku khilaafaysaa firqa naajiya fii macnan kuliyin fi ddiin iyo wa qaacidatin min qawaacidi shariica bay ku khilaafaysaa laa fii jus-iyin min aljus-iyaat jus-i oo jus-iyaadka ka mida maya idiljus-iyu walfarcu shaadu laa yansha'u canhu mukhaalafatun yaqacu bisababiha atafaruqu shiican wa inamaa yansha'u atafaruqu cinda wuquuci almukhaalafati fi lumuuri alkuliya liana alkuliyaati taqtadii cadada min aljus-iyaati gayra qaliilin wa sha'nuha fi lgaalibi anlaa yakhtasa bimaxallin duuna maxallin walaa baabin duuna baab yacnii waxa uu leeyahay firqooyinkan waxay firaq ku noqonayaan khilaafka ay khilaafayso firqa naajiya fii macnan kuliyin ay ku khilaafaysa macno kulli ah oo diinka ku saabsan iyo qaacida oo min qawaacidi shariica laa fii jus-iyin min aljus-iyaat id iljus-iyu walfarcu jus-iga iyo farciga ashaad faraca shaadka ah laa yansha'u canhu mukhaalafatun mukhaalafo ka dhalan mayso nacam yacnii mukhaalafa ka imaan mayso kama dhalanayso yaqacu bisababiha tafaruq mukhaalafadaas sababteeda oo uu ku dhacayo tafaruqa ayb marka usuushu marka maxay tahayna usuushii ahlu sunnadu ay ku ijmaaceen kutubtooda caqaa'idkana ay ku qoreen weeyaan nacam hadday aan kitaabkan laftirkiisa kusoo marnay in badan oo ka mida nacam marka qofkii usuushaas asal ka mida ku khilaafa ahlu sunnada waxaa weeyaan asal kulli ah inuu ku khilaafo asalka kulligaa marka furuuc fara badan baa soo hoosgelayso haddii asalka uu ku waafaqsan yahay furuucdiisii farac ka mida uu ku khilaafo waxaa weeyaan de uga bixi maayo ahlu sunnada mar haddii uu asalkii haysto waxaa marka uu kusii dara taas waa mid wax looga baxo mid kamida weyn asalka kulligaa marka wuxuu noqon karaa mathalan sifaatka allah subxaanah watacaala min usuuli ahlisunna waxaa ka mida an nu'mina biha inaan rumayno min geyri tamthiilin walaa takyiif wa min geyri taxriifin walaa tactiil haddii uu marka asalkaa ka tago ee uu sifaatka awilo ama uu yacnii intaa waa rumaynaynaa intaa kalena waxaa weeyaan waa awilaynaa ta'wiil ama taxriif baan ku samaynaynaa haddii uu yiraahdo asal ka dhigto asal buu ahlu sunnaha ninkaa isagaa ku khilaafay mathalan ahlu sunnaha usuushooda waxaa ka mid a dembi aan gaalnimo ahayn inaynan dadka ku gaalaysiinin murtakibulkabiira inaynan gaalaysiinaynin haddii isaga uu asal ka dhigta inuu gaalaysiiyo qofku asal kulli a buu ahlu sunnaha ku khilaafay walidaalika marka sunnadii iyo wou uga baxayaa oo firaqa ayuu gelayaa marka qofkii markaasuu wuxuu yidhi wayajri mujra alqaacidati alkuliya waxaa ku dureersado qaacidada kulliga booska yani meesha ay dureereyso waxaa dureersado kathratu ljus-iyaat ninkii asal kulliga ahlu sunnihii kuma khilaafin laakiin wuxuu ku khilaafay jus-iyaad aada u tiro badan jus-iyaadka furuucda yacni uu ku khilaafay baa tiradii ka badatay fa ina almubtadica idaa akhara min inshaa'i alfuruuci almukhtaraca caada dalika calaa kathiirin min asharicati bilmucaarada ninka mubtadica haddii uu badiyo furuuc badan inuu iska keensado oo furuuc badan oo iska bilaabo waxaa ka dhalanaysa in badanoo shareecada kamida inuu ka hor yimaado oo markaa kamaa tasiiru alqaacidatu alkuliya siday qaacidada kuliyada u noqonayso mucaaridatan aydan mid caaridayso qawaacidii ahlu sunnada kuliyada ahayd wa ama aljus-iyu fa bikhilaafi dalika bal yucaddu wuquucu dalika min almubtadici lahu kaazallati waalfalta wain kaanat zallatu alcaalimi mima yahdimu ddiin marka laba shay unbuu sheegay isku soo duuduub oo asal kulliya in ahlu sunnada uu ku khilaafo qofkan ama inuu yacni ku khilaafo jus-iyaad fara badan oo mashhuur ah jus-iyaad iska caan ah oo fara badan ayuu ku khilaafay ahlu sunnadii waxay noqonaysaa isagoo asal ku khilaafay oo kale sunnadii marka waa uga baxayaa labadaa shaybuu shaatibi uu tilmaamay raximahu llahu tacaala haddii marka ay dhacdo marka ictisaamka ayuu ku sheegay juska labaad safxada toddoba boqol iyo labayo toban ilaa safxada toddoba boqol saddex iyo toban daaru ibni cafaan dabcada ay dabcaysay nacam haddii kalena fahaarista meesha ayaad ka helaysaa waxaa kaloo iyadana sidoo kale muhima in la ogaadana daruuri ah qofka waxaa dhici karta asal kulliya inuu ahlu sunnaha ku khilaafay haddana laakiin uunan ogeyn oo cilmiba uunan ulahayn oo iska jaahil camal uu yahay kaa isaga laftirkiisa waxaa weeyaan xukunka la saarayaa wuxuu ku xiran yahay in xujada lagu oogo in xujada lagu oogo ayaa xukunkiisa uu ku xiran yahay sidaa darteed marka taa in lagu dadaalo ayaa muhim ah wa tabdiicu wuxuu lamid yahay yani qiyaamu lxuja waa u baahan yahay isaga laftirkiisa ayb taas iyada marka waa taas tan kale waxaa iyadana u baahan ogaal fara badan tabdiica yani qofka dadka yani dadka muslimiinta bidcaysiintooda inaan lagu degdegin iyada laftirkeeda maxaa yale waa xugun dadka axkaamtana lagunama degdego ilaa la hubsado mawaanicdii ka baajinaysay inay meesha taallo iyo inaynan oolin waxyaabahaas o dhan marka waxay u baahan tahay in wax badan laga ogaado ayb waxa uu yidhi marka calaamatu ahlilbidaci ahlubidaca calaamadooda alwaqiicatu fii ahli lathar ahlu atharka dadka xadiidka nebiga xambaarsan oo lagu dhaco ee la caayo weeyaan calaamadan marka calaamaatu ahlilbidac calaamad ka mida weeyaan kuwa ijmaaligana waan sheegnay oo itibaacu lhawaa iyo itibaacu lmutashaabihaad iyo waxaa weeyaan tan kale waxa uu ku tilmaamay uu ku sheegay inay yihiin ahlulfurqa oo min calaamaatihim waxaa ka mida lagu garanayo kana muuqanayso waxaa la yidhaahdo alfurqatu wataxasub nacam furqada iyo taxasubka laftirkiisa asbaabo ayaa keeno waxaa ka mid a qof jaahil oo caalim loo arko ama inuu isaga isu arko khilaafkiisuna uu tirsado hadalkiisana wax kasoo qaad laga yeelo shaatibi wuu sheegayaa nacam itibaacu lhawaa baa ka mid a in marka hore inta ra'yi lagu tago hadhow adilada la raaraadiyo marka nacam oo ictiqaadka iyo istidlaalka ictiqaadka la hormariyo huma istidlaal la gooba la raadiyo ayb waxyaabahaas oo dhan marka taa taasay ka mid tahay aljahlu bimasaadiri shariica shareecada masaadirteeda oo laga jaahil noqdo waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha bidcada keenay ka mid tahay bidaca marka qofka waxaa laga rabaa marka markuu shirkiga ka fogaado ee gaalnimada bidcadana inuu ka fogaado ayb oo bidcada iyo macsida bidcadaa daran oo qofka inuu bidco alla kula kulma in macsi uu kula kulmo bidco inuu kula kulmaa daran maxaa yeele culimmadu waxay yidhahdeen albidcatu laa yutaabu minha bidcada lagama toobad keeno maxaa yeele diina iyada loo arkaa bidca iyada maxaa la yidhaha laftirkeeda dariiqatun fi ddiini mukhtaracatun tudaahi sharciya yuqsadu bisuluuki calayha almubaalagatu fi tacabud shaadibi sida uu ku tacriifiyey bidco waxaa weeyaan buu yidhi dariiqo diinta lagu soo daray oon diinta ka mid ahayn tudaahi sharciya oo sharciga shabahdo sharciga u eg ulajeedada loo yeelayana ay tahay in aad cibaadada loogu xeel dheeraado marka culimada waxay dhahaan tacriifkan tacriif aada u cajiib badan weeyaan hiya dariiqatun fi ddiini mukhtaraca bidcadu waa dariiq la jeexdo oo cusub oo diinta laga ku saabsan wixii hadday adduunye ku saabsan yihiin bidco lama dhaho baabuurta la samaystay iyo diyaaradaha la samaysanaya iyo waxyaabaha bidca ma aha kow waa fi ddiin inay wax ah weeyaan mukhtaraca waxaa ku baxaya waxaan mukhtarac ahaynoo diinta asal ku leh bidco ma aha iyaduna ayb dariiqatun fi ddiini mukhtaraca tudaahi sharciya sharcigay shabahdaa oo dhinac bay sharciga ka shabahaysaa dhinacna sharciga waa waa khilaafsan tahay waa ka duwan tahay oo mathalan waxaa dhici karta shaygan asalkiisu sharcigu inuu asal ahaan si isagoo a soo arooray laakiin tilmaan gaara iyo waqti gaara iyo hab gaara ayaa lagu darsaday oo sharcigu aanu u dejinin waxaa laga rabaa marka shaygan asalkiisuna inuu sharciga kusoo arooray nabiga caleyhi salaatu wasalaam laga soo gaaray iyo asxaabtiisa habka loo sameynayo laftirkeeda hadday tiro tahay hadday waqti tahay hadday tahay yacni makaan waxaasoo dhanna in laga feeriya lagu waafaqa nabiga caleyhi salaatu wasalaam ulajeedka loo sameynayo mubtadicana waa inuu cibaadada ku xeel dheeraaduu rabaa nacam oo ulajeed kale ma laha isagu waxaasoo dhan marka ayaa waxay tahay bidaca bidacdu marka xaqiiqi iyo idaafi bay u qeybsantaa albidca alxaqiiqiya waxaa weeyaan waa midda sina aan sharciga meelna kasoo gelin albidcatu alidaafiyana waxay tahay shaygan sharciga siba ugu soo arooray laakiin waxbaa lagu dardarsaday nacam sharcigu maalan mutlaq isagoo abuu soo arooray ninbaa waqti ku qeydtay waqti ayuu wixii ku qeyday ku koobay shaygan isagoo waqti baa lagu qeyday tiraa lagu qeyday waa ka badiyey tiradii waqtigii waa kala tegay meelo kaleu la aaday nacam shaygan mathalan intaas ha la yiraahdaa layidhi ziyaadaad buu iskaga darsaday aan nebiga ka imaanin bidca idaafiya waa taasayna dadku u badan yihiin bidcada waxay u qeybsantaa bidca yacnii sunnada bidca sunnaa kasoo horjeedo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaamna waxaa weeyaan waa sunna yacnii qowliya sunna ficliya hadal nebigu uu yiri hadal ficil nebigu uu sameeyey qof hortiisa wax lagu sameeyo uu taqriiriyey assunnatu alficliya waxaa ka mid a oo ficilka waxaa ka mid a tarkiga oo wax ka tegistu waa ficil sida uu yiri yacnii aimada ay tilmaamaan yani qaar badan oo ka mid a saaxibu maraaqi sacuudna uu yiri watarku ficlun fii saxiixi almadhabi ama walkafu ficlun fii saxiixi almadhabi marka shaygii nebiga ou ka tago iyadoo baahidii keeni lahayd ay joogto maanic u diidayna aanu jirin muqtadihii waa joogaa wax u diidana meeshaan ma yaalaan nebigiina ma samaynina waa ka tegay isagoo sidaa ah baahidii baad joogta feeri maanic ma joogo nebiga waa ka tegay sala allahu caleyh waali wasalam annagana waxaan uga dayanaynaa nebiga inaan ka tagno shaygaa inaan ka tagno yaa nebiga uga dayanaynaa ninkii sameeyay bidca iyo ku dhacay imaamu shaaficina waxa uu yidhi sunnada nebiga natabicu sunnata sunnadan raacaynaa ficlan wa tarkan ficil ahaanna nebiga tii uu sameeyena waa samaynaynaa kii nebiga waxa uu nebigu ka tegay diin ahaan uga tegayna waa ka tegaynaa annagana oo tarkigaasaan nebiga uga dayanaynaa oo aan ku raacaynaa waa mas'alo dad badan aynan ku baraarugsanayn marka haddaad tiraa nebigu waxaan ma samaynin kuma cibaadaysanin baahidii keeni lahayd waa joogtay maanic ma jiro wuxuu ku leeyahay nebiga ma samaynin daliil ma ahan buu kuleeyahay nacam ayb inay daliil tahay waa kaa marka imaamu shaafici tilmaamayo natabicu sunnata ficlan wa tarkan ibnu xajar baa sheegaya fatxulbaariga nacam kitaabuulxaj ayuu ku sheegayaa meelaha markuu ka hadlaya istilaamu ruknayn alyamaaniyeyn in la taabto kuwa kalena aan la taabanin xadiidkii qisadii mucaadi iyo ibnu cabaas dhex martay markuu ka hadlayo leysa fi lbeyti shayun mahjuur nacam halkaabuu ku sheegaa sunnadii marka saana way u qeybsantaa macnaha waxyaabahaas oo dhan marka qofku inuu aqoon u yeesho qawaacidda bidcada iyo waxyaabaha ku tacalluqo bidcooyinku bidca xasana bidca macnaheeda sharciga ee hadda aan soo sheegnay oo xasana ama jirto haddaa culummada ku aragta bidca xasana bidcada man macnaheeda ictibaarkeeda luqawiga bay u jeedaan ibnu kathiirka fiiri marku sharxayo badiicu samaawaati waalardi iyo ibnu rajab jaamic alculuumka bidcada xadiidka cirbaad ibni saariya markuu ka hadlaya baleeg nacam xaggaasaad ka ogaaya iyo ibnu xajar kitaabu alictisaam kitaabu alictisaami bisunan saxiixulbukhaariga marka uu sharxayo biducu marka waxaa weeye shaydaanku shirkiga ayuu aada u jecel yahay hadduu shirkiga ku gelin waayo bidcada ayuu ku dadaalaa hadduu awoodi waayo kabaa'irta markaabuu soo galaa sida uu tilmaamayo badaa'icu lfawaa'idka alimaam ibnulqayim sida uu halkaa ku tilmaamayo marka mar walba waxaan dardaarmaynaa waxay tahay inaan ka dheeraano shirkiyaadka iyo bidaca inaan ka dheeraano kabaa'irtana ka fogaano qofku yacni midda kale haddii ictiqaadka uu ka wanaagsan yahay oo ictiqaadkii ahlu sunnada ictiqaadsan yahay bidacana uu ka dheeraado ay u kala baxsan tahay sunnadii iyo bidcadii qofka isaga waxaa waa qof mu'mina walaa weliba wuxuu kugu leeyahay dadka ahlu sunnada walaha ay leeyihiin oo kale ayuu kugu leeyahay haddaad idin wax un isku qabataan idinka eed adiga ka dhigata marka usuushi ahlu sunnada soo dhexgelisana wax wanaagsan ma aha nacam cid gaara ka hadli maayo waxaan kutubtii ayay ku qoran yihiin waa wax la garanayo masaa-il cusub haddii lala yimaado marka oo dadka gobol yacni ay rabaan ayagu un yacni wax falsafo u eg ama wax hadal iska ah oon kutubtii ku qornayn haddii la yidhaahdo yacni war qofkan maxaa ictiqaadkiisa maxaa ka hadlaysan may qofkan fulani waaye iyoiyo kadaa waaye iyo maaha nacam taa iyadu waxba laguma noqdo ama asal waa inuu ku khilaafo ahlu sunnada ama furuuc fara badan oo mashhuur ah waa inuu ku khilaafa ee dadka in la imtixaanana ma aha oo lagu imtixaana yacni maxaad tihiin idinku iyo yacni in la yidhaahdo issheeg iyo hebel maxaad ka qabtaa iyo dadka asmaa in lagu imtixaanayo ashkhaas aan alle rasuul aanay ku imtixaanin ma aha in lagu imtixaano alxaafid ibni diziil siyar aclaami nubalaga juska saddex iyo tobnaad tarjamada alxaafid ibni diziil isagoo xadiid warinayaa loo yimid markaasaa layidhi nimankan aad xadiidka u warinayso kuu yimid waa niman zanaadiqo ahoo abuu xaatimna dadka waa imtixaani jiray marka uu dadka uu imtixaani jiray marka uu xadiidka iyo waxa u sheegayo markaasuu wuxuu yidhi abuu xaatim imaamun abuu xaatim waa imaam buu yidhi laakina alimtixaana waxa uu yidhi laakin alimtixaanu laakin alimtixaanu diinu lkhawaarij imtixaanku waa diinta khawaarijta buu yiri marka waxaa dhici karta abuu xaatimna si inuu u leeyahay dabcan yani inuu isagu marka waxaa weeyaan habku wax u imtixaani jiray iyo sida uu u jeeday iyo yaa iyadu fiirin u baahan laakiin si guud buu hadda ibnu diziil isaga u hadlaya dadkii marka in la yidhaha kaale adiga maxaa ictiqaadsan tahay yani sidaa ma ma ahan yani ama hebel maxaa ka ictiqaadsan tahay qofka waa dhici karta in la weydiye arkaanul iimaan ma taqaanaa kan maxay tahay haddii iimaankiisa xugun uu ku xiran yahay waa la su-aalaya waana la imtixaanaya nacam laakiin siyaabaha kale maya zamankan marka dadka waxaa jira dad dadka gaar qaar ku imtixaano hebel ka waran haddaad kan uu jecel yahay jeclaatana waxaa weeyaan waa ahlu sunnaa tahay kuu necab yahay haddaadan nicinna ahlu sunno ma tihid nacam waxyaabaha marka miisaanku sidaa ma aha xataa culimadii zamanka joogtaa ka qaylinaya dadka noocaas oo kale ah waxa uu yidhi marka calaamatu ahli lbidaci alwaqiicatu fi ahli lathar weyaan wa calaamatu zanaadiqati zanaadiqada calaamadoodana zanaadiqa waa jamcu zindiiq waxaana la yidhaha qofka nifaaqa qabo oo munaafiqnimadiisu ay tahay nifaaq ictiqaadiya qofka ay tahay waxa uu yidhi wa calaamatu zanaadiqati tasmiyatuhum magacaabistooda weeyaan ahlal athari ay ku magacaabaan ahlu atharka xashwiyatan xashwiye ay ku magacaabaan yuriiduuna waxay doonayaan ibdaala al aathaari axaadiista burburinteeda ayay rabaan zanaadiqada marka waa dadka noocaas oo kale ahoo iyagu qaba marka ictiqaadka foosha xun ee qalbigana gaalnimada ku haysto waa kelima farisi oo la tacriibiyey sindiiqu waa qofkaan aakhira rumaysnayn rubuubiyada rumaysnayn waxdaaniyada alla rabbi aan rumaysnayn adyaantana duro iyo rususha duro yaa zindiiq la yidhaahdaa ama ninka munaafiqa nifaaqiisu ictiqaadiga uu yahay yaa la yidhahdaa fuqahadu marka zindiiq waxay ku idlaaqaan laakiin almunaafiq aladii yudhiru lislaam wa yubdinu lkufra saasay fuqahadu ku idlaaqaan a'imatu salafna waxay ku idlaaqeen dadka muctaqadaadka baatilka qaba qaar ka mida nacam oo sheikhulislaam waxa uu yidhi aladiina yaciibuuna ahla alxadiid wayacdiluuna can madhabihim nacam jahalatun zanaadiqatu munaafiquuna bilaa rayb sidaasuu tilmaamay ayb oo majmuucfataawaha juska afaraad sabxada sagaashan iyo lix ayb imaam axmedna waxa uu yidhi idaa ra'ayta rajula yantaqisu xamaada bna salama aw yagmizuhu fatahimhu cala alislaam fainahu kana shadiidan cala ahli lbidac ayuu yidhi ayb marka a'imadaas waaweyn oo kelimadooda muttafaqa iska noqotay iyagu waxaa weeyaan imaam axmed oo kale waa lagu sheegay inwaxaa la yidhi abulxasan alhamdani waxa uu yidhi axmed ibnu xambal mixna bihi yucrafu lmuslimu min azindiiq mubtadica iyo sunniga waa lagu kala gartaa nacam marka dad aan hadda imaam axmed noociisaoo kale aan ahayn maxalu itifaaqna aan jooginba beyn ahli sunna aan ka joogin maxalu itifaaq boqolaal ka waaweynna ay jirtaba nacam oo maxalu itifaaq lagu yahay haddii laga dhiga marka booskooda la dejiyo dadkaa lagu imtixaanayaa la yiraahdo waxay noqonaysaa nin kasta inuu kooxdiisa wax ku imtixaano hadhowna yiraahdo qofkii hebel aad aragtaan isagoo duraya fatahimu cala alislaam qofkii hebel isagoo saa a aan qofkuu jarxiye aan jarxinaynin fatahimu calaa diinihi wamaa ilaa daalika nacam waxyaabahaasoo dhanna marka ijtihaad ay ku wada dhisan yihiin wixii ijtihaad ku dhisan qofka waa lagu khilaafi karaa calaamatu zanaadiqati marka sidaabuu ku sheegay inay tahay tasmiyatuhum magacaabistooda ahlalxadiidi ahluxadiidka ay ku magacaabaan xashwiyatan yuriiduuna waxay doonayaan ibdaala alaathaari aathaarta yacnii inay baabi'iyaan iyay doonayaan wa calaamatu ljahmiyati jahmiyada calaamadahoodana lidaalika ibnulqayim nuuniyadiisu aada uga hadlay qolada saan oo kale xashwiye xashwi maxaa marka la yidhaha xashwigu waa waxa yacnii aan qiimaha badan aan lahaynoo ee maa laa khayra fiihi weyaan waxaan khayr aanay ku jirin faa'iide aan lahayn xashwu nnaas haddii la yidhaha waa ardaluhum dadka ka ugu liito ee waxaana ugu horreeyay wax wax ku tuuray oo ereygan isticmaalay camr bnu cubayd ayaa isticmaalay boqol afartan iyo afartii dhintay raggii imaamulmuctasila ahaa ninkaa isagaa marka ibnu cumar ayuu xashwi ku sheegay oo waxa uu yidhi mas'alo uu si u qabay baa waxaa la yidhi ibnu cumar sidaa ma qabay saabuu dhahaya markaasuu yidhi kaana ibnu cumar xashwiyan ibnu cumar xashwi buu ahaa buu yidhi nacam bal feeri ninkaa waa haakadaa culimadana saa unbay dhahaan shaadibi wuxuu sheegayaa dad badan yacnii inay dhihi jireen dadka noocan oo kale ah inay dhihi jireen fiqhu abi xaniifa washaaficiyi laa yujaawizu sirwaala almar'a fiqiga abuu xaniifa iyo shaafici muxuu yahay haweenta gogoradeeda ma dhaafsiisna yacnii xayd iyo wax lamida unbay ka hadlaan waa culamaa ulxayd nacam dad badan oo culimada sidaa dhahna waa jiraan oo aan umuuraha waaweyn wax culamaa weydiin mayno annaga nacam oo cilmi la raadsan mayno maxaa yeelay culimadan xayd wixii xayd ay ku saabsanna waa su-aalayaan bal feeri tanaaqudka inta uu la egyahay taa iyado marka waxaa weeyaan marka xashwiye inay ku sheegaan wa calaamatu ljahmiyati jahmiyada calaamadahoodana calaamadoodana tasmiyatuhum magacaabista ay ku magacaabaan ahla sunnati ahlu sunnaha magacaabistoooda ay ku magacaabayaan weeyaan mushabihatan ahlu sunnahay mushabiha dhahaan yacnii waxaa weeyaan sifaadka alloo la sugo ayay waxay u haystaan in tashbiih ka dhalanayo hay adoon ilaahay cid kale ku shabihin bou mushabih ku dhahayaa nacam ayb waa zamankan waa sida ay dhahaan yacnii dadka jahmiyada waqtigan joogto ahlu sunnaha ay ku yidhaahdaan ee tashbiihna ka dhalan maayo sidaa iyada ka dhalan maysa tashbiih oo isxaaq ibnu raahuya ibn abilciz wuxuu sheegay calaamatu jahmin wa asxaabihi inuu yidhi dacwaahum calaa ahli sunnati waljamacati calaa maa uulicuu bihi min alkadibi annahu mushabiha bal hum lmucadila iyagaa mucadila ah jahmiyadu iyagu mucadilana waayihiin mushabihana waayihiin sababtaa marka ugu horeysay tilmaan alla maqlaan waxaa kusoo dhacaya qalbigooda makhluuqi ilaahay bay marka makhluuqa ku shabahayaan huma haddana tacdiil mar hadday sidaa ay qalbigoodi ou soo galay haddana waa burburinayaan oo tilmaantii allay dafirayaan marka mucadil kastaa waa mushabih tashbiihu midda kale waxaa weeyaan maxaa la yidhaahdaa tashbiih in la fahmaa loo baahan yahay tashbiihu waxaa weeyaan qofku wuxuu mushabih yahay marka uu ilaahay subxaanahu watacaala yidhaahdo tilmaantiisaas waxay u eg tahay tilmaanta hebel ama waxaa tilmaantooda yadunka yadin iyo waxa lamidkaa markuu sidaa dhaho yaa waxaa la yidhaahdaa tashbiihu waa kaas marka arintaana marka alimaamu tirmidi firi waxa uu leeyahay baabu maa jaaa fii fadli sadaqa marka uu ka hadlayo xadiidkii ilaahay subxaanahu watacaala sadaqada inuu midigtiisa ku qaadayo markii uu sheegay ayaa waxa uu yidhi xadiidkaa kadib baabu maa jaaa fii fadli sadaqa weeyaan kitaabu zakaa buu ku dhex jiraa baabku waxa uu yidhi waqad qaala hayru waaxidin min ahli اlcilmi fi hada alxadiidi wamaa yushbihu hada min alriwaayaati min asifaati wa nusuuli rabbi tabaaraka wa tacaala kula leylati ila samaa'i اdunyaa qaaluu waxay dhaheen ahlucilmiga waxay dhaheen qad tahbutu alriwaayaatu fi hada riwaayaatku waa ku sugnaanaysaa sidaa wayu'manu biha waa la rumaynayaa walaa yutawahamu lamala awaalin maayo walaa yuqaalu kayfana la dhihi maayo see sidaa ku tahay la dhihi maayo haakadaa ruwiya can maalik wa sufyaana bni cuyayna wa cabdillahi bni mubaarak saasaa laga wariyey annahum qaaluu fi hadihi alaxaadiid amiruuha bilaa kayfin axaadiidan mara bilaa kayfin wahaakadaa qowlu ahlilcilmi waa sidaa buu yidhi min ahli sunnati waaljamaaca wa ama aljahmiyatu laakiinse jahmiyadu fa ankarat hadihi ariwaayaat riwaayaadkan way inkireen wa qaaluu haadaa tashbiihun fiiri axaadiidtii rasuulkay tashbiih u yaqaanaan soo uma jeedid nacam waqad dakara allahu caza wajala fii gayri mowdicin min kitaabihi meel wax ka badanna alla wuxuu ku sheegay alyada wasamca walbasara fata'awalat iljahmiyatu hadihi alaayaat jahmiyada aayaadkan way ta'wiiliyeen fafasaruuhaa way fasireen calaa gayri maa fasara ahlulcilmi ahlu cilmiga say u fasireen si aan ahayn bay u fasireen idan aayadahan iyo axaadiidta sifaadka tafsiir waa leeyihiin ogow marka qolada marka mufawidada ee dhahaysa waxaan macaanidooda lama yaqaan radin bay ku tahay marka ahlu tafsiirka la diidaya marka laa nufasir marka laleeyahy waa tafsiiru ljahmiya tafsiirka la diidayo amaa tafsiiru ahlilcilmi ee in daahirkeeda loo haysta ah la diidi maayo iyada calaa gayri maa fasara ahlulcilmi bay ku fasireen fafasaruuha jahmiyada way fasireen calaa gayri maa fasara ahlulcilmi wa qaaluu in allaha lam yakhluq aadama biyadihi ilaahay aadam gacantiisa kuma abuurin bay dhaheen wa qaaluu ina macna alyadi haahuna alquwa yadda macnaheeda waxaa loo jeedaa alquwa wa qaala isxaaqu bnu ibraahiim waa kanaa marka isxaaq waxa uu yidhi inamaa yakuunu tashbiihu tashbiihu wuxuu ahaanayaa uu jirayaa idaa qaala haddii uu yidhaahdo yadun ka yadin aw mithlu yadin yadun ka yadin aw yadun aw mithlu yadin markuu yidhah aw samcun ka samcin aw mithlu samcin fa idaa qaala hadduu dhaho samcun ka samcin aw mithlu samcin fa haada tashbiihu kan weeyaan tashbiihu wa amaa idaa qaala hadduu dhaho kamaa qaala allahu tacaala yadun wa samcun wa basarun walaa yaquulu kayfa walaa yaquulu mithlu mithlu samcin walaa ka samcin ounan dhehaynin fa hada laa yakuunu tashbiihan arrintan iyadaa tashbiih ma ahan buu yidhi wahuwa kamaa qaala allahu tacaala fii kitaabihi leysa ka midlihi shayun huwa samiicu lbasiir tirmidi baa qoraya marka sidaa marka aimada a'imadii waaweyneede xadiidka noo soo naqlisay yaa sidan tilmaamayso nacam sidaa marka u garo marka iyagu marka waxay leeyihiin axaadiidtan bimujarad werinteeda iyo bimujarad intaas aan loo dhaafaynin bal yadaahu mabsuudataani bal ay yadaahu labadiisa gacmood mabsuudataani waa intaa bis in la yidhaahdo oon la dhihin gacan makhluuqay shabahdaa iyadoon la dhihin bimujarad intaasay tashbiih u haystaan ayb marka waana mutanaaqidiin bayna taa laftirkeeda ay ku yihiin wa calaamatu ljaamiyati jaamiyada calaamadahooda tasmiyatuhum magacaabistooda weeyaan ahlu sunnati ay ku magacaabaan mushabihatan ay ku magacaabayaan weeyaan nacam ayb wa calaamatu lmurji'ati murji'ada wa calaamatu alqadariyati qadariyada calaamadoodana tasmiyatuhum magacaabistooda weeyaan ahla sunnati ay ku magacaabayaan mujbiratan mujbira qolo walbaa qolada kasoo horjeeday ku eedeynaysaa ahlu sunnaha nacam wax kalena maahan ahlu sunnahu xaqana waa qaateen baatilkana waa ka tageen nacam maxaa yeeley qadarka oo la sugo cumuumu lmashii'a wax kasta oo adduunyadan ka dhacayo ilaahay baa qadaray la dhaho yay waxay u haystaan inay tahay iyagu inay tahay jabri nacam tay iyagu qabaanna waxay u haystaan cadli iyay u haystaan oo qudradii alleyna inkirayaan markaa iyadaa ogow nacam oo hadalkooda saasaa ka dhalanayso nacam qudrada alle inay diidaan baa ka dhalanayso maxaa yeelay qudrada alqadaru qudratullah sida imaam axmed laga wariyey qadarku waa qudradii alleh haddii la yidhaahdo wax caalamkan ka dhacayo qaar baan ilaahay aanu abuurin yacni qaar alla aanu qadarin baa jiro de waxaa weeyaan ninkii marka wax alla aanu qadarin adduunyada keenay waa nin alle ka awood badanay noqonaysaa nacam marka hadalkooda meesha u tegaya ma fiirinayaan dadkan ahlu bidacada eegu wa calaamatqadariya markaad waad soo baratay wa calaamatulmurji'ati murji'ada calaamadoodana tasmiyatuhum weeyaan ay magacaabayaan ahlu sunnati ahlu sunnaha mukhaalifatan kuwa wax khilaaf mukhaalifiin ah wa nuqsaaniyatan nuqsaaniya nuqsaaniya waxay ugu magacaabayaan waxay tahay alimaanu yaziidu wayanqus sooma qabaan nuqsaaniyay ku magacaabayaan marka ama shakaaka ayay dhahayaan shakaaka ayay leeyihin kuwii shakiga badnaa kolalka qaarna waxaa dhici karta inay khawaarij ku eedeeyaan banacam maxaa yeelay wix iyaga ka soo horjeeda waxay u haystaan dhanka kale khawaarijtuna murji'a ayay ku sheegaan ahlu sunnaha waxaasoo dhan marka waxaa weyaan ahlu sunna waxaa raacaya magaca asunnatu waljamaaca unbaa raacayso wa calaamatu lmurjiati murji'ada calaamadoodana tasmiyatuhum ahlu sunnati ay ku magacaabayaan mukhaalifatan wa nuqsaaniya ahlu sunnaha ay ku magacaabayaan sidaa shakaakiinna waa ku sheegaan maxaayle istinaha iimaanka ay ka istinoonayaan darti wa calaamatu raafidati raafidada calaamadahoodana tasmiyatuhum magacaabistooda weeyaan ahla sunnati ay ku magacaabayaan naabitatan kuwa yaryaroo hadda soo dhashay wa naasibatan naasiba kuwa yacnii aalubeytka aalubeytka kuwa u nasbiyey oo u taagay cadaawadda aalubeytka kuwa u taagay naasibadu marka iyagu waxay ahayeen qola raafidada quluwiga raafidada cagsigiisay qabeen oo aalubeytka in la caayo wax laga sheego iyo waxaasay qabeen marka raafidigu nin kasta oo marka aalubeytkana jeclaado saxaabadana aan ka beri noqonin wuxuu u yaqaanaa isagu naasibi buu u yaqaanaa nacam nacam aljumhuurna waa dhahaan walidaalika imaamu shaafici waa ka yidhi in kaana nawaasibtuna dhinaca kale weeyaanoo nin allaale ninka aalubeytka nebiga jecel waxay leeyihiin marka waa raafidi bay dhahayaan walidaalika imaamu shaafici baa waxaa laga weriyey inuu yidhi in kaana rafdan in kaana rafdan xubu aali muxamadin falyashhad ithaqalaani anii raafidiyun haddaba hadday tahay buu yidhi raafidinimo haddii lagu noqonayo aalubeytkoo la jeclaado dadka ha ka marqaati kacin inaan anugu raafidi ah buu yidhi haddayba taas tahay waay maba ahani ibnu teymiyana raximahullah waxau yidhi in kaana nasban xubu aali in kaana nasban xubu saxbi muxamadin falyashhad ithaqalaani anii naasibiyun asxaabtoo la jeclaado haddii naasibi lagu noqonayana dadka ka marqaati kacan inaan naasibi ahay walaa yalxaqu ma haleelayo ahla sunnati ahlu sunnahana ila ismun waaxidun hal magac unbaa gaaraya oo haleelayo wayastaxiilu waana magaca ahlu sunnati waljamaaca wayastaxiilu waxaa mustaxiila an tajmacahum inay kulmiso hadihi alasaamii magacyadan magacyadan inay kulmiso waa mustaxiil buu yidhi ahlu sunnaha walidaalika abu cuhmaan asaabuni raximah llah waxa uu yiri isaga wuxuu dhihi jiray kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaabi alxadiid waxa uu leeyahay ma ahan nimankan marka gaaladay ku daydeen oo mushrikiintii xilligii nebiga joogtay waatay nebiga dhihi jireen shaacir majnuun kaahin xataa iskuma aynan waafaqin undur kayfa darabuu laka alamthaala fadalluu falaa yastatiicuuna sabiila kuwaana qeyb bay ka qaateen buu yiri nacam nebiguna nebi muxamed rasuul buu ahaa magacaabaa raacaya keliya nacam kuwana dhinacabay ka qaateen iyaguna nacam ahlu xadiidka kuwa ku sheegay khawaarij kuwa ku sheega yacni nuqsaaniya kuwa ku sheego mushabiha waxaasoo dhan marka hal magac unbaana raacayo ahlulxadiid ama ahlu sunna waljamaaca unbaa raacayso nacam qaala abuu muxamed qaala abuu muxamedin cabdiraxmaan bn abi xaatim raximahu llah waxa uu yidhi samictu abii wa abaa zurca aabbahay waxaan ka maqlay iyo abuu zurca iyo amuraani iyaga inay farayaan bihujraani ahli zayqi waalbidac bihujraani ahli zayqi dadka ahlu zayqee sambirirxday sambiririxada dadkeeda in laga hijroodo walbidaci bidcada dadkeeda in laga hijroodo la naco laga dheeraado wa yuqallidaani way adkaynayeen ra'yahumaa ra'yigooda ashadda takliidi adkayn midda ugu daran wayunkiraani waxay inkirayeen wadca alkutubi kutubta dejinteeda bira'yi laga alifo fii geyri aathaarin aathaar la-aan qur-aan iyo xadiid la-aantiis yani wayanhayaani waxay reebayeen can mujaalasati ahli lkalaam dadka ahlukalaamka in lala fariisto wa can innadari iyo eegmo ayay reebayeen fii kutubi lmutakalimiin mutakalimiinta kutubahooda la fiirfiiriyo wayaquulaani waxay dhihi jireen laa yuflixu ma liibaano saaxibu kalaamin nin ahlu kalaama abadan weligii ma liibaano halkana marka waxay ka hadlayaan waxay tahay ahlu bidcada in laga hijroodo hajru ahlilbidac ayay ka hadlayaan ahlubidaca hajrigu sidiisaba waxaa weyan hadduu adduunyo ku dhisan yaha waa layska reebay oo laa yaxilu limri'in yu'minu billahi alyowmi alaakhiri qof alle aakhiro rumaysan uma xalaal aha an yahjura akhaahu fowqa halaatin walaalkii inuu ka hijroodo saddex maalmood wax ka badan laakiin hadduu diin ku saabsan yahay waa isagu waa laga badin karaa oo dadkii saddexdii saxaabi ee dagaalkii tabuug ka haray cudurdaar la-aanta uga haray waa tii ilaa laga towbad aqbalay ilaa towbadooda laga keenay waa tii ilaa konton habeen meelaha laga aamusnaa sidaa marka xadiidkaabay u deliishadeen kana qaateen ahlu cilmiga sidaa darteed marka cabdullahi bin cab aathaarta asxaabtuna aad bay ugu badan tahay ee selafka arrintaa iyada qowluhu tacaala waxaana loo deliishadaa waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakuuduu fii xadiidin hayrih iyo qowluhu tacaala waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiidin hayrih iyo xadiidkan saddexda xadiidkii saddexdii dagaalkii tabuug ka hartay aathaarta saxaabada cabdullahi bni cabaas waxaa laga wariyay inuu yidhi laa tujaalis ahla alhawaa ahlul ahwaaga la fariisanin fa ina mujaalasatahum fadhigooda mumridatun lilquluub quluubta ayay jirisiisaa ayuub waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray alquluubu daciifa waalahwaau khataafa quluubta waa taag daran tahay ahwaa'duna waa dafid badan tahay oo ahwaa'da waa ku jiidjiidanaysaa qalbiguna waa daciif sidaa darteed qalbigaaga ha u dhiibin nin ahlu bidca ah ayb sidaa xasanulbasri isaguna waxa uu yidhi laa tujaalisuu ahla alahwaa ahlu ahwaaga hala fariisanina walaa tujaadiluuhum hala doodinina walaa tasmacuu minhum hana dhegeysanina hala doodinina marka laleeyahy dood aan waxba ka soo bixinin oo maslaxa ku jirin weeyaan nacam wa ilaa ibnu cabaas khawaarijta waa la dooday nacam cabdilcasiis alkinaanina waa la dooday bishri ilmarisi doodo fara badan baa salafka iyo ahlu bidaca dhex maray laakiin waa marka ay maslaxa ku jirto ayb yaxya bnu abi kathiir alyamaami isaguna waxau yihi idaa laqiita saaxiba bidcatin fii ariiqin nin ahlu bidca haddaad jid kula kulanto fakhud fii gayrihi jidkaa jidaan ahayn qaad aathaartu aad bay u fara badan tahay marka waxaa marka u baahan laakiin aathaartan hajriga ahlu bidcada dawaabid buu leeyahay nacam hajrigu sidiisu dawaabid ayuu leeyahy laabudda in dawaabid lagu dabdiyo haddaan dawaabid lagu dabdinin masaalixda mafaasidana aan loo eegin de hajri sharci ama aha hajrigaagu nacam waa ninaad un col ka goosata iska waay nacam dawaabidda marka culimadan sheegeynaa marka nacam qolo kastaana ogow ahlu quluwiya ma jecla dawaabid in laga hadlo nacam markii dawaabid la sheegay xagga wejiga u dadbaan takfiirka markaad ka hadasho dawaabidu takfiir waa wejigu kaa dadbaya nacam ninkan tabdiica ku xeel dheeraaday ahlu quluwiga ahna markaad kala hadasho yacni waxyaabahan oo kale dawaabidulhajri iyo marka aad ka hadasho xaggaasu wejiga usii dadbaya waxaan la akrinaya shubah ayuu u maleeyaa wahaakada qolo walba waa noocaas nacam laakiin xaqa mar walba uun waxaa weya say culummadu u bayaaniyeen in loo bayaaniyaa waajib nagu ah shaykhulislaam ibnu teymiya raximahullah waxa uu leeyahay kitaabkiisa fataawaha juska sideed iyo labaatanaad waay nacam hajrigu marka uu ka hadlayo waxa uu tilmaamayaa ayb juska sideed iyo labaatanaad safxada laba boqol iyo saddex ilaa laba boqol saddex iyo toban akhri wuxuu leeyahay alhajru sharciyu nowcaani hajriga sharciga waa laba nooc alhajru sharciyu buu yiri kan sharciga weeyaan midka adiga aada ajarka ku helaysid lagaana rabo oo a'imadan salafku kan ay ka hadlayaan waa midkaa sharciga alhajru sharciyu nowcaani hajriga sharciga waa laba nooc buu yiri kow bimacna tarki kan koowaad waxaa weeyaan axaduhaa bimacna tarki waa hajri oo laga wado ka tegis bimacna tarki lilmunkaraat munkaraadkaoo laga hijroodo oo laga tago waa mid kan labaadna wathaani bimacna alcuquubati calayha in dadka hajri lagu ciqaabo qofkan col baa laga noqonayaa waa laga hijroonaya ciqaab isaga lagu ciqaabaya darteed labadaaba u qeybsamaa alhajru calaa wajhi alcuquuba midka labaad weeyaan kan kalena waa inaadba ka hijrooto bidcadii iyo xaaraantii inaad ka dheeraato ayb marka wuxuu keenay kan hore o idaa ra-ayta aladiina yakhuduuna iyo aayaadkaabuu keenay wathaani midka labaad weyan marka midka hadda aan dawaabidiisa rabna inaan sheegno daabidka koowaad waxa uu ka dhiga an yakuuna lilaahi waxaan ujeedaa dawaabidda uu sheegay waxaa ka mid a kow an yakuuna lilaah ayb tan daabidkan gadaal buu ka sheegay nacam dawaabidda wuu ku jiraa gadaal buu ka sheegay waxaan usoo hormarina waxay tahay niyad wax walba iyadaa ka horeyso nacam an yakuuna lilaah ilaahay dartii inuu ka yahay qofku inuu ilaahay dartii u hijroonayo ee uunan u hijrooneynin laa lixad lixadi nafsihi naftiisa wax iska rabto darteed waa inaan u hijroonin wax naftiisa iska rabto darteed waa inaan u hijroonin ilaahay dartii u hijroodo sheikhulislaam waxa uu sheegay kan dhexdiisa daacadu waxaanu inay daacad tahay daacaduna laabudda inay tahay ilaahay dartii nacam fadaacatu laabudda an takuuna khaalisatan lilah buu yiri daacadu waa inay ilaahay u barax la-dahay daabidka kale waxaa weeyaan taasu ah mid horta waa inay ilaahay dartii kaa tahay waxaa uga hijroonaysa ninkan mubtadica kan labaad waxaa weyan an yakuuna almubtadicu daaciyatan ilaa bidcatihi mubtadicu inuu dadka bidcadiisa ugu yeero aw ilaa fisqihi ama fisqigiisa oo ugu yeero faman lam yudhir qofkaan muujisanin oon bidcada muujinin laa yucaaqabu bilhajri hajri laguma ciqaabo nin bidcadiisa qarsanay isagoo ku jirtoon faafinin oo hadda daaci aan ahayn maahan dadka in la bara ma aha nacam dadkii in la bara ma ahan oo waa laga hijroonayaa la yidhaahdo hajri lagu edbiyo sheikhulislaam ibnu teymiya wuxuu yidhi liana daaciyata maxaa yeele ninka bidcada faafiyo adhara almunkaraat munkaraadkiibuu muujiyey fastaxaqa alcuquubata cuquuba ayuu mutaystay marka bikhilaafi alkaatimi midka qarinaya waa ka duwan tahay isaga uu ka duwan yahay fainahu laysa sharan min almunaafiqiina aladiina kana nabiyu sala allahu alayh wali wasalam yaqbalu calaaniyatahum wayakilu saraa'irahum ila allah maca cilmihi bixaali kathiirin minhum maxaa yeeley kama duwana buu yiri ninka bidcadiisa qarsanaayo ninka qarsanaayo yani munaafiqa nifaaqiisa qarsanayo kama shar badna nacam munaafiqiintii nebiga u yimaadeena u dhaarteen oo waa nebiga kuwaa ma ciqaabin ha laga aamuso ma uunan dhehine waa ka aqbalay calaaniyadoodu ka aqbalay sirtoodana ilaahayba u wakiishay waxaa ka daahirayu ka aqbalay wixii u qarsoonna ilaahayba u tala saartay laakiin dadkii kale kacbi bnu maalik iyo nebigu wuu ka yacni cudurdaarka la imaan waaye waa kii ku ciqaaba hajri marka ninkan waxau leeya daabitka labaad marka an yakuuna daaciyatan ilaa bidcatihi ninaan bidcadiisa dadka ugu yeerin hajri male asagu nacam kan saddexaad waxa ay tahay yani hajriga cuquubo yani laguma ciqaabayo hajri lagu ciqaabi maayo yaan u jeedaa kan saddexaad waxaa weya daabitka saddexaad an yakuuna alhaajiru qaadiran calayha qofka hijroonayo inuu awoodo hajriga waa inaa awoodin ay qawiyan caleyha inuu yani ku yahay waxaa weeyaan qawi inuu ku yahay nacam ayb inuu yacni awood u leeyahay u awoodo maxaa yeele masaalixda iyo mafaasidda ilaalinteedaa ku xiran taas oo sheikhulislaam wuxuu yidhi wahada alhajru yakhtalifu biikhtilaafi alhaajiriina fii quwatihim wa dacfihim wa qilatihim wa kahratihim waxa uu yidhi hajrigan cuquubo in yani hajriga wax lagu ciqaabo waa kala duwanaanayaa buu yidhi wuxuu ku kala gedisnaanayaa biikhtilaafi alhaajiriin dadka hijroonayo wax ku ciqaabayo inay ka hijroodaan qofka xaalkooda kala duwanaanshada uu kala duwan yahay fii quwatihim xagga xoogga wa dacfihim taagdarida wa qilatihim yaraanta wa kahratihim badnaanta fa ina almaqsuuda bihi maxaa yeele ulajeedada hajriga laga leeyahay waa zajru lmahjuuri kan laga hijroonaya in la canaanto wa ta'diibuhu weeyaan in la edbiyo wa rujuucu lcaamati can mithli xaalihi caamaduna inay ka laabtaan xaalkiisa oo kale qofkaas fa in kaanat ilmaslaxatu fii dalika raajixatan wuxuu yidhi maslaxada arrinkaa ku saabsan hadday raajix tahay hadday maslaxada arrintaa ku saabsan ay raajix tahay bixaysu yufdii hajruhu ilaa dacfi ashari hajrigu ou keenayo in sharta ou taag dareeyo yareeyo wa khufyatihi iyo sharta inay qarsoonaato hadduu keenayo hajriga kaana mashruucan markaa waa la jidaynaya wain kaana lalmahjuuru walaa hayruhu yartadicu ninka laga hijroonayo iyo keyrkiis caamadaba haddaynan waxa uga joogeynin mathalan ninkii waa laga hijrooday isagiina ka joogi maayo waxaan wado keyrkiisna edab u noqon mayso uga joogi maayaan arrintaa iyadaa lagumaba yaqaan adu unbaa qofkan iska yani ka hijrooday bal yaziidu shara yani bal yaziidu hajrigu hadduu ziyaadinayaba ashara waalhaajiru daciifun ninka hijroonayan ou daciif yahay bixaysu yakuunu mafsadatu dalika raajixatan calaa maslaxatihi bixaysu mafsadada ku jirta hajrigu ay ka badan tahay maslaxadiisa lam yushrac ilhajru hajriga lama jideeyo bal yakuunu taaliifu soo dumidda libacdi nnaasi dadka qaar la dumo anfaca min alhajri waa ka nafci badan tahay hajriga mararka qaar walhajru hajrigu wuxuu noqdaa walhajru libacdi annaasi yani bal yakuunu alhajru libacdi annaasi dadka qaar oo laga hijroodaana hajrigu wuxuu noqdaa anfaca min ata'liif ta'liifka mid uga nafci badan marka maxaalushaahidka waxaa weeyaan hajrigaani maslaxada iyo mafsadada u laabanayaa maslaxada iyo mafsadadana diintaa laga fiiriyaa ahlu cilmi ahlu tajrubo ah baana ogaan kara nacam ayb nacam marka cunug yar inuu maalin walba marka uu yiraahdo hebel ha laga hijrooda hebelkan hala yeelo hajri isaga inuu iska iftooda hajri ee ninaan wasi midda kale quwada qofka haajirka hijroonayo iyo dacfiga waa ku xiran tahay sida sheikhulislaam uu leeyahay nacam haddaad adiga tahay marka nin imaam ah laga dambeeyo waxaa dhici karta marka waxaa weeyaan qof haddaad ka hijrooto dadku ay arkaan inaan ninkan ka hijrootay inay dadka horta bidcadaas ka fogaadaan waa faa'iido maslaxo ninkan inuu waantoobo waa dhici kartaa qaadi baad tahay amiir baad tahay caalim baad tahay waa hijradu sax nacam haddaad adiga laakiin lagu garanaynin ama aad caamaba iska tahayba hal waa uga hijroon kartaa qofkaani waxaa uga hijroon kartaa waxa ay tahay inaad adiga diinkaaga ka ilaashato bis laakiin inaad adiga yacni waa ku ciqaabayaa ninkan hajiri ee dadkii kale u iftooto ood adigii caalim booskiisoo kale iska dhigto maslaxadii iyo mafsadadiisiina aadan kala geri karin waa dhibaato sidaasi la-eg qilada iyo kahrada dadka haajiriinta oo hijroonayaaba hadday yihiin dad yar dadka ninka mubtadica ka hijroonayo hadday tiro yar yihiin laga badan yahay ee hajrigooda wax maslaxa aanay ka imaanaynin bal mafsado ay ka dhalanayso in laga tagaa waxaa la yaable marka bacdi naas maslaxada iyo mafsadada dad aad u ilaaliya ayay iskaga dhigaan mawaadiicda qaar markay ka hadlayaan oo waxay yidhahdaan maslaxa iyo mafsado maslaxa iyo mafsado baabkan hajriga marka la joogana laa maslaxata cindahum wax agtooda maslaxataa lama laha nacam maslaxa iyo mafsado maba eegaanba baabkan marka la joogo culimadiina sidaan bay leeyihiin waxaa ka siiyaa badan dadka qaarkood inay dawaabidan bay radinayaan markaas waxay ku radinayaan imaamulbaqawi ijmaacu soo raray leeyihin mubtadiciinta in laga hijroodo oo ma waxaa hadalkan sheikhulislaam ma wuxuu diidayaa marka ijmaacaas miyuu ka hor imaanayaayo diidayaana waa maya nacam ee wax shaygii lagu ijmaacay bau ku barayaa un nacam wax kale ma ahan marka nacam soo ma garanin marka waxyaabahaas o dhan qofka waxaa laga rabaa inuu saa u dareensanaado marka calaa kullin dawaabida uu tilmaamay waxaa weeyaan ilaahay dartii inuu hajrigu yahay mubtadaca laga hijroona inuu daaciya ilaa bidcatihi inuu yahay maslaxadiisa iyo mafsadadiisa waa inay maslaxadu raajix tahay sida ay ku imaanaysana waxay tahay waxaa laga eegayaa qofka hijroonaya iyo kan laga hijroonayo xagga dacfiga iyo quwada xagga kahrada iyo xagga tira badnaanta iyo tira yaraanta yaa laga eegayaa nacam waana sida a'imadu ay qabaan sheikhulislaam ibnu teymiyana raximahu llahu tacaala halkaa marka aad buu ugu tilmaamay nacam arrimaha noocaas oo kale ah meeshaas ayaadna ka helaysaa waan iska soo kookoobay haddaad doonaysidna dul istaag adiga laftirkaaga nacam ayb oo wuxuu tilmaamay marka xaqiiqadiisa iyo dawaabidda uu leeyahay yuu sheegay nacam oo hadalkiisu ahaa wahada alhajru yakhtalifu biikhtilaafi alhaajiriina fii quwatihim wa dacfihim wa qilatihim wa kahratihim faina almaqsuuda bihi zajru اlmahjuuri wa ta'diibuhu wa rujuucu alcaamati can mithli xaalihi fain kaanat almaslaxatu fii dalika raajixatan bxayثu yufdii hajruhu ilaa dacfi shari wa khufyatihi kaana mashruucan wain kaana lalmahjuuru walaa gayruhu yartadicu bidalika bal yaziidu shara wاlhaajiru daciifu بحيث يkون مفسدة ذلka راaجحة على مصلحته لم يشhرع الهجر بل يkون التأليف لبعض الناaس أنفع من الهجر والهجر لبعض الناaس أنفع من التأليف ولهذا كان النبي صلى الله عليه ولي وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم إلى آخر mا qاaل hadلkiisu mrka waa k مصلحي mفسd u noqonaya marka wx مصلحة hadaanay ku jirinba hجrigaaga oo dhib un ou ku jiro waxaaweya markaa la joojiyo waay nacam kaasoo kale ayb ilaa marka a'imadaanu tay tilmaamayaanan aaminsannahay oo dadka ahlu bidcada in laga hijroodo haddana waxaa weeyaan dawaabidan baa lagu qeydayaa nacam oo sidaan bay u baahan tahay mas'alo kaleo iyadu marka ka hadal u baahan baa jirto masalada waxay tahay aqwaasha bacdi alculamaa ay leeyihiin oo ah qofkii sidaa yiraahdoo kale ay ka hadlayaanay leeyihin hebel waa saa hebel waa saa oo kale ay dhahayaan saa iyada marka loo garana iyada laftirkeeda nacam imaam axmed sideebuu ahaa xaalkiisu masaa-ilu isxaaq ibni mansuur waxaa ku sugan khallaalna kitaabu sunna uu ku warinayaa fii baabi mujaanabati man qaala alqur'aanu makhluuq can isxaaq anahu qaala liabi cabdillaahi imaam axmed bu wuxuu ku yidhi man qaala alqur'aanu makhluuq qaala alxiq bihi kula baliyatin haleesh waxaad gaarsiisaa buu yidhi balaayo kasto qultu waxaan idhi buu yidhi fayudhiru alcadaawata lahum am yudaariihim ee qofku marka nimanka noocaasa ma mudaaraad iyo ma wuxuu kula dhaqmayaa xoogaa inuu mudaaraad ku sameeyo mase cadaawada waa u muujinayaa mase uma muujinayo mudaaraad buu kula dhaqmayaa qaala waxa uu yidhi ahlu khuraasaana laa yaqwowna bihim ahlu khuraasaan yani xoog uma laha arrintaa وhda الjawاab minhu mca qowlihi fi اlqadariyةi low tarakna الriwaayaةa can اlqadariyةi lataraknaha can أkhari ahli الbصrةi wmaca ma kana yucaamilhm bihi fi اlmixnة min adafci blati hiy axsan wmukhaaطabatihim bاlxujaj yufasiru ma fi kalaamihi waafcaalihi min hajrihim wالnahyi can mujaalasatihim wamukaalamatihim xata hujira fi zamani غayra ma acyaanin min alakaabir waamara bhajrihim linawci ma min الtajahum marka imaam axmed dadka uu ka hijrooday iyo dadka uu reebay in lala fariista iyo sidan baa lagu kal ayaa lagu xambaarayaa buu leeyahay nacam ayb oo hadalkan marka imaam axmed ay usoo daliishadayba nacam ayb ayb nacam sidoo kale waxa uu yidhi wakathiirun min ajwibati alimaam axmed in badan oo jawaabaha imaam axmed wagayrihi min ala'ima kharaja calaa su'aali saa'ilin su-aalo badanoo jawaabo badanoo imaam axmed uu ka jawaabay dad la weydiiyey iyo kale ayaa wuxuu leeyahay kharaja calaa su'aali saa'ilin saa'il su-aashiis ayaa ayay ku soo baxday qad calima almas-uulu xaalahu kan la weydiinayo oo ogaaday saa'ilkaas xaalka qad calima qad calima oo ogaaday ayb qad calima almas-uula xaaluhu qad calima oo ogaaday almas-uulu mas-uulku oo kan la su-aalayo oo ogaaday xaalahu yani qofkan yani wax laga weydiinayo aw kharaja khidaaban limucayanin ama khidaab mucayana ayay kusoo baxday ahaan qad calima xaalahu oo ogaaday xaalkiisa nacam fayakuunu bimansilati qadaaya alacyaani asaadirati can rasuuli sala allahu aleyh wali wasalam inamaa yahbutu xukmuha fii nadiiriha nacam wuxuu ka wadaa yani hadalkan waxa uu leeyahay waxaa dhacaysa imaam axmed in qof la weydiiyo shaksigaa la weydiiyana oo garanayo xaalkiisa amase waxaa dhacayso in marka khidaab mucayana inuu ka soo baxo xaalkiisana la og yahay waxyaabaha noocaasoo kalea waaqicatu cayn oo kale weeyaane cumuum ma la siinayo qofkii waa xaalkaas oo kale ku sugan unbaa la dejiyaa nacam ee inaad tiraahdid ma ahan imaam axmed fulaan bou sidaa iyo sidaa ka yiri inta la weydiiyey cid kasta anna waa ka dhaha cid kastaan ku camimayaa in la yiraahdaa ma aha nacam marka taa iyada waa taas nacam marka waxau yidhi fa ina aqwaaman sheikhulislaam wuxuu yidhi fa ina aqwaaman jacaluu dalika caaman bay ka dhigeen faistacmaluu min alhajri bay u isticmaaleen marka ninbaa maalan ninbaa saasaa yidhi markaasuu imaam axmed hadal adag marka ku tuuraya qof hadalkaasoo kale yidri yaa adiga maalan aad arkaysaa ama madhab noocaasoo kale qabo markaas adna imaam axmed hebel saasuu ka yiriy kanna waasaan waa laga hijroonaya waxaa dhici karta kani inuu jahli haysto kan waxaa dhici karto shubha inay ku qumtoon lagaba looga jawaabinba shubahiisa ayaa dhici karto wuxuu u baahan yahay marka midkan waaqicadaasoo kale waaqicatu caynka ah kuma dejin kartid midkan nacam marka in laga fiirsaday u baahan tahay kutubo fara badanoo aada loo akhristana waxaa weeyaan waxyaabo badan tafsiil in laga geliyo oo ahlu cilmiga fahamkooda lagu raaco ayay u baahan yihiin ilaahay looga cabsado subxaanahu watacaala ayb haddaba marka hadalladaas dheer sheikhulislaam ibnu teymiya meeshaa buu ku leeyahay majmuucfataawaha juska sideed labaatanaad laba boqol iyo saddex ilaa laba boqol saddex iyo toban ha laga akhriya bal nacam waxyaabo aad iyo aad u fara badan baa kaga soo baxayo qofka nacam uuna ka ogaanaya ayb wuxuu leeyahay marka wa qaala abuu muxamed samictu abi wa abaa zurca ya'muraani bihujraani ahli zayqi waalbidac waxaa kaloo iyadana hajriga u baahan shiikaaga hadduu qof ka hijroodo qof iska noco adigana wax diin oo mushkilad diineed ama yacni khalad diineed aadan ku haynin ma isaga raacaysaa hajriga mase ma lagu raacayo sheikhulislaam dhegeyso isaguna nacam waa isla majmuuculfataawaha juska sideed iyo labaatanaad safxada shan iyo toban ilaa iyo sideed iyo toban wuxuu leeyahay sheekha raximahullah sheikhulislaam wa idaa janaa shaksun falaa yajuusu an yucaaqaba bigayri alcuquubati sharciya qof haddii uu qalad geysto ma bannaano in lagu ciqaabo ciquubada sharciga wax ka badan waleysa liaxadin min almutacalimiina walustaadiina dadka wax baranaya iyo dadka mucalimiinta ah mid ka midana uma aha an yucaaqibahu inuu qofka ciqaabo bimaa yashaa wuxuu rabo inuu iskaga ciqaabo waleysa liaxadin an yucaawinahu qofna ma ahan inuu ku kaalmeeyo walaa yuwaafiqahu qofna maaha inuu ku waafaqo calaa daalika kaagaas oo cuquubadaas aan sharciga ku dhisnayn oo miisaanka lahayn in lagu waafaqaa ma aha ayb qofna marka taa xaq uma laha nacam mithlu an ya'mura bihajri shaksin waa inuu amro oo kale qof in laga hijroodo nacam fayahjurnacam fayahjurahu bigayri denbin marka uu ka hijroodo dembi la-aan bigayri denbin sharciyin ow yaquulu ama inuu yidhaahdo aqcadtuhu hebel waa fariisiiyey ow ahdartuhu hebel waa riday anaa riday ow naxwa daalika ayuu dhahayaa fa ina hada min jinsi maa yafcaluhu alqasaaqisatu wاlruhbaanu maca anasaara waxaas waa waxa ay baadariyaalka nasaaradu ay ku sameeyaan wاlkharaabuuna maca alyahuud wamin jinsi ma yafcaluhu aimatu اdalaalati wاlghiwaayati maca atbaacihim waxa ay sameeyaan oo kale weyaan ayb ilaa marka dambe uu yidhi fain kaana almucalimu aw ilustaadu mucalimka ama ustaadka qad amara hadduu amro bihajri shaksin qof in la naco ow biihdaarihi waisqaadihi qof in la tuuro o ibcaadihi la fogeeyo wanaxwi dalika hadduu amro nudira fiihi waa la eegaya iskaga bood ma aha nacam hebelaa nacay waa nacaya anigan iskaga bood ma aha nudira fiihi waa la eegayayo fa in kaana qad facala denban sharciyan haddou qofkaa dembi sharciga sameeyey cuuqiba biqadri dembihi baa lagu ciqaabayaa dembigiisa inta uu la egyahay bilaa ziyaada ziyaada la-aan wain lam yakun adnaba denban sharciyan dembi sharciga haddaanu dembaabin lam yajuz an yucaaqaba bishayin wax in lagu ciqaabaa maba ahanba liajli garadi almucalimi aw gayrihi sheikha ulajeedadiisa darteed nacam hadduu yidhaahdo sheekha hebel anaa nacay waa riday waa rid haddaadan ila ridinna waxaa weeyaan marka adaan ku ridaa nacam taasaa socota nacam oo dad weliba yacnii goobjoog ka ahaa arrimahaas oo kale mashaayikh ah yani ay yani inay ku dhaaro karaan xataa anooay tilmaameen ayaa jiraan nacam ayb maca daalika taasaa marka fitno beyna ahli sunna ka dhex dhalanaysa nacam arrimaha noocaas oo kale ah shiikaasaa yiri adiga indhaha iska xir soco un nacam qofkou naco nac adigana nacam marka qofkau naco nac rasuul maaha isaga nacam sidaa ma ku soconaysa nacam bal sheekhulislaam sida uu tilmaamayo weeyana nudira fiihi waa la eegayaa fain kaana qad facala denban sharciyan cuuqiba biqadri denbihi bilaa ziyaada wain lam yakun adnaba denban sharciyan lam yajuz an yucaaqaba bishayin liajli garadi almucalimi aw gayrihi walaysa lilmucalimiina an yuxazibu nnaas mucalimiintana maaha dadka inay xisbiyaal ka dhigaan ayb marka dadkan taxasubkii waa ka cararaynaa leh haddana taxasubkii dadkii ugu yeerayo de sharcigu waa idin arkayaa nacam tooshka sharciga yaa la idinku iftiiminayaa waan idin arkayaa nacam taasina wax soconaya ma aha hajrigu marka sidaana kuma imaado ogow nacam wuxuu ku imaadaa qofka aad ka hijroonaysid ee ka hijroo lagu leeyahay ama raddi lagu dhahayo horta qaladka diiniga uu geystay xaalkiisa waxaasoo dhan ogow farac xukunka aad saaraysaa waxaa farac yani waa farac asalna waxaa ah yani horta inaad tasawur ku samayso waxaan aad ka hadlaysa nacam dad waxay ka hadlayaan aan aqoonin oo un ummadda lagu soo daayey ma fiicno qofkii waxaa laga yaabaa aqwaashan salafka oo ahlu bidcada in laga hijroodo in loo akriyo aad bay u fiican tahay in la yidhaha warniyow iska ilaali waxa ka dhegeysanin dadkaas way tahay laakiin qof aadan waxba ka dhegeysanin daaci ilaa bidcatii hadda aan ahayn adigii aadan waxba ka dhegeysanaynin hadda in yacnii aad bilaa daabit hebelaa naca iska nac taa wax jira ma aha waana dawaabiduna marka halkaasay ku yaalaan arqaamtana waa sheegnay ha loo laabto wayanhayaani waxay reebayeen can majaalasati ahlilkalaami in ahlukalaamka la fariisigooda ahlulkalaamna waa dadka falsafada iyo caqaa'idkooda caqliyaadka ku dhiso ee ka tegey waxyiga culummadana waxay imaamu shaaficina aad ba ugu adadkayo ahlukalaamka iyo nimankan takbiirka sameeyo dadka ahlukalaamka iyo dadka xatreeyo imaamu shaafici aad ba ugu ad adkaa aathaartiisa ha laga eego manaaqib alimaam shaafici bayhaqi sida yani ku sugan waxau yidhi xukmii calaa ahli lkalaam xukunka anu ahlukalaamka aan saarayo an yudrabuu biljariidi wannicaal waa in kaba lala dhaco ayuu yiri iyo yacni iyo ulo lala dhaco laamaha timirta iyo lala dhaco lagu dhufto la garaaco wayudaafa bihim cala alcashaa'ir xaafadahana lasoo wareejiyo wayuqaalu hada jazaau man acrada alkitaaba wasunna waaqbala cala alkalaam la yidhaahdo a'imada salafkana yacni kalaamku saasay u necbaayeen weligood cilmulkalaamka dadaa marka cilmigii towxiidkii dhammaabay cilmulkalaam marka ku magacaawdeen waxaa dhici karta in lays yidhaahdo cilmulkalaamku waa sida usuululfiqiga fiqiga ku yahay oo kale in lays yidhaahdaa dhici karto shubhadaana dad baaba keenayba laakiin fatxulbaariga juska saddex-iyo tobnaad kitaabu tawxiid yani xadiidka xaqullaahi cala alcibaad markuu ka hadlaayo awaa-isha kitaabu tawxiidka ayuu ku sheegay hadal dheero wuxuu soo guuriyey abulmudafar isamcaani uu leeyahay uu leeyahay isku mid ma aha arrintan iyo arrintan maxaa yeele fiqhigu yatajadad daa'iman maxaa yeele yatajadad waxaan u jeedaa yacni waqaa'icda dhacdooyinka dhacaya ayaa soo cusboonaan hadba dhacdaa dhacaysa cusub waxaa loo baahanayaa dhacdadaas in dhacdo hore u dhacday ee sharcigu asal ka dejiyey in looga qiyaas qaato marka baahida loo qabo way badanee marka furuuc in qawaacid la dejiyo laakiin wuxuu leeyahay ictiqaadkii isbedeli maayo isagu nacam waqaa'ic dambeo ictiqaad ku dhacaysaana ma leh sidaa darteed marka maba loo baahnaba marka caqaa'idku sideeda in loo qaato waa nacam waxaan marka aalad cilmulkalaamku aaladou caqaa'id u yahay wax jira ma aha nacam fiqigu usuululfiqigu laakiin fiqigu aalad u yahayo habkaas istimbaadka isaga laftirkiisa kitaabkai sunnada unbaa laga soo bixiyey sidaa marka iyadan u ogow wayanhayaani waxay reebayeen can mujaalasati ahlilkalaami iyo wacan innadari eegmo fii kutubi lmutakalimiina la eego wayaquulaani waxay dhahayeen laa yuflixu saaxibu kalaamin abadan qof ahlu kalaam oo falsafo iyo mandiq iyo caqliyaad un keliya waxyiga ka dheeraaday ma guuleysanaya nacam waana sidaa ay u sheegeen faqrada hore wayunkiraani wadca alkutubi bira'yi fii keyri aahaarin way inkiri jireen nacam yani masaa-isha waxaa weeyaan selafku dhaqankooda wuxuu u badnaa masaa-ishu inay adilada ay u qoraan kitaabkii iyo axaadiistii iyo baabka inuu baab samaysto axaadiistii oo keeno aayaadkii keeno habkaasay u qori jireen kutubtooda caqaa'idka kitaabu kada baab kada wa kada marka uu baabaysto aayaadka iyo axaadiistii unbuu isdabagelina amaa cilmulkalaamka dadka ku ta'athursan war unbaa ku qoran kutubahooda waxaa laga yaabaa in caqiidaa la baranaa layidhaha ilaahay baa laga sheekayna hal aayad aysan ku oolin ayb wayaquulaani waxay dhihi jireen laa yuflixu ma liibaanayo saaxibu kalaamin saaxibu kalaam abadan weligii ma liibaanayo walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamedi waaalihi wasalama tasliima qaala abuu muxamed abuu muxamed waxa uu yidhi cabdiraxmaan bnu abi xaatim wa bihi aquul anna sidaan baan dhahayaa buu yidhi caqiidada aimada khiyaartaa yaan ana qabaa haddaba marka ibnu abi xaatim abuu xaatim abuu zurca iyo intay soo gaareen caqiidadooda tan bay ahayd marka waana dadka midda in la baraa ay tahayna caqiidadan tan a weeyaan nacam marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu caqiidada nagu sugo xata almamaad oo caqiida san aan ilaahay subxaanahu watacaala kala hortagno kitaabkana ilaahay yani aimadan ictiqaadkooda noo daweynay si annaga yacnii ummadaha gadaal ka imaanay uga faa'iideystaanna ilaahay waxaan uga baryaynaa iyagana jannadiisa inuu geliyo dunuubtoodana ou dhaafo darajadoodana uu kor yeelo annagana ilaahay subxaanahu watacaala inuu jannadana geliyo darajaadkeennana uu kor yeelo annaga iyagana ilaahay inuu nagu kulmiyo fii daari karaamatihi wixii aan kitaabkan qalad ka gafnay waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala hanaga cafiyo haddii naloo bayaaniyana waxaan diyaar u nahay inaan yacni xaqa qaadano bayaankiisa dadka dhegeystaana ilaahay subxaanahu watacaala iyagana waxaan uga baryayna inuu alla ku anfaco wixii marka ictiqaadka wixii gef ku arko ee kitaabka yacni wax saxiixa sida saxda ahaydna ay soo gaarto sida saxda ha qaato waxaba tacasub iyo yacni taqayud yaanu la imaanin nacam annagana ilaahay waxaan ka baryay inuu qaladaadka naga cafiyo wixii aan ka asiibnayna waa fadli ilaahi kitaabkana inuu ilaahay noo dhameeyey waa fadli alla subxaanah watacaala uu noogu galladaystay allaana uga mahad celinaynaa towfiiqdaas iyadaa nashkuru rabbina tabaaraka watacaala ilaahay baan u shukrinaynaa oon u xamdinaynaa kitaabkuna dabcan waxaa weeyaan bisha shawaal ayuu dhammaaday sanadka kun afar boqol sagaal iyo labaatan hijriga ayuu kitaabku noo dhammaaday ayb ma shawaal toddobada shawaal ayuu dhammaaday maalin talaada ah kun afar boqol sagaal iyo labaatan ictiqaadkanina wax uu ku dhex jiraa sida aan horeba u sheegnay kitaabka layra sharxu ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca liabilqaasim hibatillaahi allaalakaa'iy juska koowaad ictiqaadu la'ima markuu ka hadlaayo ictiqaadu abi xaatim wa abi zurca a'imo badanna way wariyeen oo saaxib alxuja calaa taariki almaxaja nasr almaqdisi iyo rag fara badan yaa ictiqaadkan sidaasoo kale iyaguna u wariyey ictiqaadka ahlu sunnada marka waa kaasaa ilaah inuu nagu anfacan weydiisanaynaa wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam